waxaa la doonayaa marka uu samaynayo saasuu leeyahay inuu camalka ilaahay dartii u sameeyo camalka inuu ilaahay dartii u sameeyo kaasaa la rabaa rawahu muslim xadiidkaa imaam muslim baa wariyey wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabiy sal alla alay waslama qaal ina awala naasi dadka kan ugu horreeya yuqdaa la xukumaya yowma alqiyaamati calayhi manka qofkiisa qofka ugu horreeyo qiyaamaha la xukumayo rajulun weeye ustushida nin shahiiday weeye oo dagaalka ku dhintay nin dagaalka ku dhintay baa la keeni qiyaamaha lasoo taagaya oo shahiida fa utiya bihi ninkii baa lala imaanayaa ayahay ninkii baa la keenaya fa carafahu ilaahay baa wuxuu qirsiinayaa nicamahu nicmooyinkiisii fa carafaha wuu qiraya wuu garanaya wuxuu ilaahay u sheegayaa nicmadii iyo wixii ilaahay ugu nicmeeyey ee wanaagga caafimaadkii iyo quwadii iyo wixii la siiyey yaa ilaahay qirsiinayaa soo kumaana nicmayn nicmadaas fa carafaha wuu qiraya qaala ilaahay wuxuu leey famaa camilta fiiha maxaad ku camalfashay haddaba nicmadii aan kuu nicmeeyey maxaad ku camalfashay ma igu shukrisay nicmadaas oo shukrigeedii ma gudad qaala wuxuu leeyahay ninkii qaataltu ilaahay oo waan dagaalamay fiika liajlika adiga dartaa xata stushitu ilaa aan shahiiday oo dagaalkii laygu dilay oo aan shahiidoobay qaala ilaahay wuxuu leeyahy kadabta been baad sheegaysaa walaakinaka adigu ay qaatalta waa dagaalantay lian yuqaala in lagu yidhaahdo jarii'un waa nin geesi ah waay ninku geesisoona waa nin shujaac oo geesi ah in lagu yidhaahdo saasaa u dagaalamaysa faqad qiila waa lagu yidhi intaa unbaa doonayse faqad qiila waa lagu yidhi maa aradto waxaad oga jeeday bijihaadika in lagu ammaano unbaad rabtay jihaadka wax kale maadan rabine waa lagu yidhi wey uma amara bihi ilaahay wuu amrayaa fa suxiba waa la jiidaya calaa wejhi wejigiisa xataa ulqiya fi naar naartaa lagu tuuraya soo wejiga dhulka loogu jiiday ay warajulun weeye kan labaad ee haddana la xukminayay qiyaamaha dadka loogu xukminayo tacallama alcilma cilmigiibuu bartay wa callamahu dadkiibuu sii baray wa qara'a alqur'aana qur'aankiibuu bartay ay waa nin xaafidu qur'aan oo qur'aanka yaqaano fa utiya bihi waa lala imaanaya fa carafahu ilaahay wuxuu qirsiinayaa nicamahu nicmooyinkiisii fa carafaha wuu qiraya qaala ilaahay wuxuu leeyay famaa camilta fiiha maxaad ku camalfashay shukrigeedii ma la timid intaasoo nicmaho aan ku siiyey qaala wuxuu leeyahay markaas ilaahayow tacallamtu alcilma cilmigii baan bartay wa callamtuhu dadkii baan sii baray wa qara'tu waan aqriyo fiika liajlika adiga dartaabaan alqur'aan qur'aanka u aqrinayo qaala ilaahay wuxuu leeyay kadabta been baad sheegtay walaakinaka adigu tacallamta alcilma cilmiga waad baratay liyuqaala in lagu yidhahdo caalimu ninkan waa nin aqoon le wax yaqaan wa qara'ta alqur'aana qur'aankii baad akrisay liyuqaala in lagu yidhaahdo huwa qaari'un wey or ninku xaafidsana waa nin xaafid oo qur-aanka aad u yaqaano faqad qiila waa lagu yidhi wey wixii aad rabtay muraadkii aad lahayd waa lagu yidhi oo waa lagu ammaanay wey uma amara bihi ilaahay wuu amrayaa fa suxiba waa la jiidayaa calaa wejhi wejigiisa xataa ulqiya fi naar wa rajulun weeye kan saddexaad wasaca allaahu calayhi ilaahay uu u waasiciyey oo wa acdaahu uu siiyey min asnaafil maali maalka noocyaalkiisii kullihii dhammaantii nooc kastoo maal wahaa baa la siiyey xoolaa la siiyey lacag baa la siiyey wax walbaa la siiyey fa utiya bihi waa lala imaanayaa fa carafahu ilaahay baa qirsiinaya nicamahu nicmooyinkiisii buu qirsiinayaa war soo nicmadaa kuumaana nicmayn soo maal kuma siinin fa carafaha wuu qiraya haa ilaahayo waad ii nicmaysay buu leeyay qaala wuxuu leeyahay ilaahay maa camilta fiiha maxaad ku camalfashay nicmadaa aan ku siiyey maxaad ku qabatay shukrigeedii ma la timid qaala wuxuu leeyahay ninkii taajirka ah ee maalka badnaa maa taragtu kama tegin min sabiilin waddo waddadaasoo tuxibu aad jeceshahay an yunfaqa fiiha in wax lagu bixiyo ilaa anfaqtu fiiha waan ku bixiyey laka liajlikaana u bixiyey fiiri beenta uu daba dhigay laka liajlik adiga dartaabaan u bixiyey meel kastood raalli ka taga waan ku bixiyey qaala ilaahay wuxuu leeyahy kadabta been baad sheegtay walaakinaka adigu maalka waad bixisaye walaakinaka adigu facalta waa samaysay liyuqaala in lagu yidhahdo huwa jawaad waa deeqsi arrinku deeq badana wax kastoo khayra markii la sheego asaga unbaa madax waa waxaasaan dhiibayaa buu leeyahay laakiin ilaahay dartii maaha ha lagu ammaano dadku ha ku yidhahdee hebel baa wax bixiya un intaasu raba oo adde haddii deeqsinimadaas lagugu barto moogta marka dambe wal ammaantii unbaa kugu hergelaysa oo haddaad dadka wax u diidda kolay bes lagaa yeelmay ninki yidhahda ninka hebel utag waxbuu ii diida laga aqbali maayo ya marxaban ay nin waxaa jiri jiray yani waayahay deeq badnaa zamankii hore oo aad yacni dadka u yaqaaneen oo macruuf ku ahaa nin baa usoo martiyey habeenkii dambe oo markaasuu shibbuu ka yidhi wuu qadiyey markuu habeenkii meesha ku baahday buu subxii isaga kallahay oo arkay inuu ninkaan uba soo soconin asagina naf yahay yuu isaga tegey nin baa ay asagii naftiisii ma yaqaanin ninkaa dhegta unbuu ka yaqaanin laakiin ninkii hebela reerkiisi un weeyi markaasuu iska soo galay meesha laakiin ninkii umaba imaaninba manaba yaqaan subxi markuu kallahay buu intuu la wareegtay horay ormay waddada u istaagay isaga naftiisi markaasuu yidhi bal waran xagee ka timid ninkii hebel habaan ka imid xal la baryo hayb hebel baa xaal la timid hay see kuu gale xalay xoolo ma kuu qalay ha wuu i wanaajiyey buuri xooluu ii qalay oo waa i dharjiyey marka wuu wuu su-aalay wuxuu yidhi horta ninka hebel ah oo laguu sheegay xalay aad la bariday waa aniga waad ogtahay xalay waad qaday waxaan ku siiyey ma lehe maxaad beenta u sheegi ninkuu iqadiyey oo saanu yeelmaadhahay wuxuu yidhi haddaan idhaahdo ninkii baan xalay la beriyo wuu iqadiyey wax iga yeelaya ma jiro ninkaa waa la allaa been sheegaya umbaa la idhihi marka maxaan isu lugeynayaa bu yidhi kol horey ninkaas u hergeshay wanaagaya ammaanta marka xoogaha ammaantaas hadday uun kuu yani kuu gasho suuqa waa laga yaabaa yani kol dhow inayna soo noqonin dadku waxaa waay saa unbay qaadanayaan marka liyuqaala huwa jawaad in lagu yidhaahdo yaad maalka u bixinaysa oo lagugu ammaano faqad qiila waa lagu yidhi uma amara bihi ilaahay wuu amrayaa fasuxiba calaa wajhihi wejigiisa ayaa lagu jiidayaa dhulka uma ulqiya fi naar naartaa lagu tuuraya naartaa lagu tuuraya camalka mar haddaan ilaahay dartii loo samayni wax faa'iido uu leeyahay male ay saddexdan qof ee hadda yani sinfi unbuu nabigu ka tilmaamay dadku saddexdaa sinfi un weeye sinfigaas yani loogu horumarinayo dadka la su-aalayo waa kuwa yani yani wanaagga yani way ugu dhow yihiin dadka laago nin yani goob daga muslim iyo gaale isku dagaalayan ku dhintay oo shahiida iyo nin yani caalim ahoo yani diinta faafinaya ama qaariil qur'aana iyo nin yani muslim ahoo hanti lahoo hantidiisa meelaha khayrkaa ku bixinaya iyo waa meelihii lalahaa yani ilahay agtiisa waxbaa looga helaya laakiin mar haddii niyo la waaye ikhlaas haddii la waaye camalka waxba matara eber buu noqonaya suuradiisu wax tari maysa rawaahu muslim watirmidi wanisaa-i wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu tacawaduu billahi ilaahay ka magangala min jubbi lxadan waadiga jubbulxadan la yidhahda jubbulxadan ilaahay ka magangala murugta waadigiis qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah wamaa jubbulxadan jubbulxadanku muxuu yahay qaala wuxuu yihi nabigu waadin waadi weeye oo fii jahannama jahannamo dhexdeeda ku yaallo tatacawadu minhu jahannam tatacawadu jahannamu jahanamada inteeda kalaa ka magan gasho minhu xaggiisa ilahay ka magan gelaysa kula yawmin yoomkii la arkaba mi-ata maratin boqol koob soomaalidu waxay tidhahda ma ogtahay yani nacadaab cadaabku ama naaruhu way kala subxaanalaystaan yani waxaa loo jeedaa cadaabka naftiisaaba kala daran meelba meel buu ka xun yahay sii kala daran yahy marka waadigan jubbi la yidhaahdo jahanamo dhexdiisuu ku yaallaa naarta inteeda kalaa boqol goor maalinkiiba ilaahay ka magangeli hale ilaahayow ka na naga badbaadi oo naarta kale ayada nafteeda waxay hambaynaysaba aan jirin oo waxay taabataba laqaysaa ilaahay ka magangelaysa ya qaaluu qulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah waman yadkhuluhu oo waadiga ayaa gelaya waaba waadi balaaye u naar un weeyehe yaaba gelaya kaas naaraha kaleba ay yani ilaahay ka magangelayaan qaala wuxuu yihi nabigu alquraau almuraauun alquraau nimanka xufaadda ee qur-aanka yaqaano almuraa'uuna haddana istutusaya biacmaalihim camalkooda isku tutusaya ilaahay dartii aan u samaynaynin kuwaasaa lagu guraya khatar baa meesha kasoo fol ay mar haddii yani diinta ada ilaahay dartii aada u baranin ama qur-aanka ilaahay dartii aada u akrinin cajaa'ib wey ya sawdku wax tari maayo wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasuul lahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama ayh qaala rajulun baa wuxuu yidhi wa canhu can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi ya rasuul allah alrajulu ninku yacmalu lcamala camal buu samaynaya qofku camal buu samaynaya fa yusiruhu camalkii buu siraysanayaayo wuu qarinayaa dadka wuu ka qarinayaa fa idaa udlica calayhi markii lagu daalacdana acjabahu daalika wuu ku farxaya arrintaa way cajab gelinaysa camalka dartu dadku ha kaa sheegeen ooma samaynayo hoostuu ka samaynayaa wuu qarsanayaa camalkiisa markaa dad haddii la ogaado oo lagu ogaadana oo layaa niyaho cibaadadaasaa samaysay qaarkaasaa lagugu daalacday la yidhahdana wuu ku farxi arrintaas istutus ma noqonaysaa camalkaaga marka hore ilahay darti u samaysay oo qarsatay haddii markii lagugu ammaano xoogaha aad qalbiga ka yar faraxdo arrintaas ma istutus bay noqoni qaala rasuululahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam lahu ajraan ninkaa laba ajir buuba leeyahy ajru siri sirtaa uu siraysay camalka ilaahay dartii uu samaynayey iyo wa ajrulcalaaniyati calaaniyadaas oo yani de markii yani lagu dadkii la sheeg sheegayna lagu farxay ama uuba sheego uu yidhi waan sameeyey camalka ilaahay dartii baana oola jeedaa laba ajir weeye taas laba ajir wey ay marxaban tilka caajilu bushra almu'minin riwaayadka qaar baa kusoo arortay haddii adiga camalka inta khayr intaad samaysay uun lagugu ammaano oo dadkii oo yani un khayrkaas waa bishaarada qofka mu'minka caajilu bushra almu'mini wa ajirkiisii oo loo qaar ka mid ahoo loo soo dedejiyey wey waa bishaaro rawaahuma aturmidiyu labadaa riwaayo imaam tirmidi baa wariy can abi saciid waxaa laga wariyey can abi sacdin waxaa laga wariyey ibna abi fadaalata can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal idaa jamaca allahu ilaahay markuu soo kulmiya annaasa dadka yowma alqiyaamati qiyaamaha markuu ilaahay dadka isu keeno liyowmin maalin laa rayba fiihi wax shaki aanu ku jirin waa qiyaamaha inuu dhici doono ilaahay hortiisana laisoo laisoo istaajin doono wax shakiya kuma jiro naadaa munaadin baa dhawaaqay qof dhawaaqayaa dhawaaqaya min qibali illaahi tacaala ilaahay xaggiisa muxuu leeyahay munaadigaasu man kaana ninkii ahaaday ashraka mid shariig yeelay fii camalin camal camalkoo camilahu uu camal falay lilaahi ilaahay uu samaynayey ninkii la wadaajiyey axadan axad falyatlub hawaabahu hawaabkiisa ha ka raadsado min cindi kayr illaahi ilaahay kayrkii agtiisa ha ka raadsado ay ninkii qofkii uu u shariig yeelay ee uu ilaahay la wadaajinayey ha ka doonta hawaabkiisa ilahay waxba uma hayo falyatlub hawaabahu min cindi kayr illah fa ina allaha ilaahay agna shurakaa'i shurakada midka ugu qanisan weeye can shirki shirkadu ilaahay ka deeqtooma dadka wax laisla wadaajiyey ilahay baa ugu qanisan waxba ku fali maayo wax laisku leeyahay rawahu tirmidi baa xadiidka wariyey wallahu aclam marka haddee shirkigu aad b yani aad buu khatar u yahay inaad iska ilaaliso yaa loo baahanya nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin ayuu khudbo akriyey markaasuu yihi ayuha nnaas itaquu haada shirka war shirkiga iska ilaaliya fa inahu akfaa min damiimi namli quraanjada socodkeeda waa ka qarsoon yahay ya waa kasii qarsoon yahay hadee quraanjo dhulkaas ku soconaysa ma wax shanqaraa laga maqlaya may wax shanqara male saasoo kaleu kuugu soo dusaya shirkow shirki qafi aw fa qaala rajulun baa wuxuu yidhi wa kayfa nataqiihi wa huwa akfaa min damiimi namli ya rasuul allah hadduuba quraanjo socodkeedaba kasii qarsoon yahay oo halka yani seenba isaga ilaali maba iska ilaalin karne qaala wuxuu nabigu quuluu dhaha allaahuma inaa nacuudu bika ilaahay waxaan kaa magangelaynaa min an nushrika bika shay-an inaan kuu shariig yeelno shay-an shaygoo naclamhu aan ognahay waxaan ognahay inaan kuugu shariig yeelno oon kula wadaajinaan ilaahw kaa magangelaynaa wa nastakfiruka ilaah waxaan kaa qufraan dalbaynaa limaa laa naclamu waxaana ogeyn waxaan ognahay ilaahw inaan kuugu shariig yeelnaan kaa magangelnay waxaana ogeyna waan kaa magangelaynaa waxaana ogeyna mar kastaba inaad badiso taasaa loo baahan yahay wey ya inaad mar kasta badiso way ay wanastakfiruka limaa laa naclamu waxaana ogeyn ilah waan kaa qufraan dalbayna imaamu axmed iyo dabaraani baa xadiidkaa wariyey wey marka mar kastaba inaad iska ilaaliso kaasaa la rabaa shirkigu hadee ma aha inaad ilaahay kayrkii caabuddo oo keliya un maaha waxyaalaha qalbigaaga kusoo dhacaya iyo ilaahay kayrkii inay qalbigaaga ku weyn tahay iyo waxaasoo dhan baa la rabaa inaad iska ilaaliso waay adduunyada iyo owlaadda iyo waxaasoo dhan iyo qalbigaaga inay ku weynaanin waay markaad cibaadada gasho waa ina waxaas qalbigaaga ayna ku weyneyn kitaabu lcilmi hada kitaabu lcilmi cilmigii buu kitaab yahay wa fiihi halaathatu abwaabin wa khaatima saddex baab iyo khaatimo ayuu ka kooban yahay ay kitaabkanu albaabu alawal baabka u horeeya fii fadli lcilmi cilmiga fadligiisa iyo walculamaa culummada fadligeeda ayuu ka hadlayaa baabka u horeeya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi inamaa yaksha allah ilaahay waxaa ka baqo min cibaadihi addoomihiisa xaaluu ka mid yahay alculamaau culummada unbaa ilahay ka cabsato yacni cabsi cabsida dhabta ahee kaamilka ah waxaa un ka cabsato un culummada unbaa ilahay ka baqda yani haye inamaa yaksha allah min cibaadihi alculamaa alkhashya hiya alkhawf wannadaru bicayni alijlaal inaad ilaahay ka baqdo weeye ood ilaahay ku aragto ama ku fiiriso caynu lijlaal weyneyn caynteeda inaad ilaahay weynayso oo mar kastaba inuu ku daalacanayo aada ogaato inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa alculamaau la yidhaha la godo wey lafduljalaalahana la kor dhabo aakhirada mashhuurada saas weye qiraa'o shaadaa laakiin waxay kusoo arortay inamaa yaksha allaahu min cibaadihi alculamaaa waa qiro shaadaa wey oo markaa macnaheedu wuxuu noqonayaa ilaahay wuxuu weyneeyaa oo tacdiimiyaa waayo addoomihiisa xaggooda culummada unbuu ilahay weyney waa culummada caamiliinta oo cilmigooda ku camalfalayo ilahay agtiisa way ku wen yihiin ilahayna wuu ixtiraamayaa oo wuu weyneeyaa wuu weyneeya khashyatu ijlaal baa loo jeeda markaas ilahay baa weyneynayo walaa fakra acdama min hada buu yihi sheekh dadka culammada ahee cilmigooda ku camalfalayo wax faan ahoo u dhiman ma jira dee aayaddan ilahay buu ku amaalay mar hadduu ilaahayba yani uu weyneynayo oo uu ixtiraamayo oo yani xusbad loo hayo la ixtiraamayo wa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun istifhaamta waa inkaari miyay eg yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwaan wax garanayn maya wey ma sinno laa yastawi caalimun wa jaahil nin caalim ahoo aqoon leh oo xalaasha iyo xaaraamta kala garanayo waxa fiican iyo waxa kale kala og iyo qof jaahilo waxba aan garanayn mugdi ku jiro ma sinna dee fa baynahumaa farqun cadiim farqi weyn baa udhexeey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa tilka alamhaal wa tilka taas alamhaalu miihaal weeye waa mahmahyaalo nadribuhaa ayahay linnaas dadkaanu u yeelaynaa buu ilahay leey waxaan u caddaynaynaa dadka wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ilahay wuxuu ka soo qasay suura yani suurada waxaa looga soo qasay waa suuratu qasas yani nabi muuse qisadiisi iyo fircoon nink yani qaaruun ninkii la dhihi jiray wuxuu ku dembeeyey iyo yaa qisada suuraddu ka soo sheekaysay markaasaa ilaahay leeyahy wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas taas waa amhaal iyo mahmah linnaas nadribuhaa linnaas dadkaan u caddaynaynaa buu ilahay leeyay bal inay wax fahmaan yacni dhibaatadaasoo kale ay dadka hole ku halaagsameen inay ka leexdaan waan u caddaynaynaa wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun laakiin kuwa wax yaqaana unbaa fahmaya kuwa kale ma fahmayan caalimiinta unbaa fahmaysa maa yafhamuhaa biidraakin camiiq fahmid oo xeel dheer waxaa ma fahmayo ilaa ahlulcilmi wey oo fa yafhamuunaha iyagu way fahmayaan marxaba muraadka aayadda looga jeedana sidaa weeye macnaheeda iyo qisadaas dhabnimadeeda waxa uu fahmaya waa dadka ahlulcilmigaa wey ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay shahid allaahu annahu laa ilaaha ila allah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu caddeeyey oo qur-aankaba ku sheegay mid kale oo la caabuday inuusan jirin asaga mooyaane waalmalaa'ikatu malaa'igtuna way qireen wa ululcilmi ululcilmigina way qireen ay oo hadda ululcilmigii baa martabadii saddexaad bay noqdeen fiiri malaa'igtii baa lagu xijiyey martabadii saddexaad bay noqdeen fabada'a tacaala binafsihi buu ilaahay ka bilaabay wasanaa bimalaa'ikatihi buu ku labeeyey wasallasa biululcilmi ululcilmigaa lagu saddexeeyey darajadii saddexaad bay noqdeen dadka ululcilmigaa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina awrasna alkitaab kita cilmu lkitaab kitaabka cilmigiisii waxaanu siinay baa ilaahay leeyahay aqoontiisii iyo garashadiisii iyo camalfalkiisii aladiina istafayna kuwa aan dooranay oo min cibaadina addoomaheena ka mid ululcilmiga fiir dadka ululcilmiga ah kitaabka la siiye wey ay oo mu'miniintu waa mukhtaariin kuwa la doortay oo gaaladaa ilaahay ka doortay dadka ahlu iimaanka waa la doortay gaaladaa laga doortay kuwii mu'miniinta iimaanka la siiyeyna ululcilmigii baa laga soo laga doortay oo fahum ayugu mukhtaaruuna min alkhiyaar kuwa la doortay baa laga sii doortay ululcilmigu dadka ahlucilmiga ah ay laba goor baa la doortay wey marxaba marka cilmigu xoogaa sheekhu meeshan wuxuu yani ku faahfaahinaya ama kusoo qaaday cilmiga waalcilmu cilmaani bu yuri sheekhu cilmigu laba cilmi wey cilmu dhaahir wa cilmu lbaatin fa cilmu dhaahiri cilmiga cilmu dhaahirka la yidhaha maa yalzimu lmukalafa macrifatu qofka mukalafkaa wixii macrifadiisa iyo barashadiisu ku waajibtay baa cilmu dhaahir layahy fi lcibaadaat iyo walmucaamalaat wixii cibaadadu ku ansaxaysay oo yani mucaamalaadka yani iyo mucaamalaadka dadka uu la mucaamaloonayo wixii ay ku ansaxaysay barashadeedu waa cilmu daahir cilmigaasaana ugu horeeya marka u horreya wax kugu waajibo adiga oon baraninna waxba kale kaa ansixi maayaan wax kalaa suuroobaya cilmi baatin baan gelayaa ama wax kaleetaan aqaanaa adoon cilmi daahirkiiba jaahilka ah waxba kama jiraan waxba kama jiraan haddii uun xoogaa yar ay kuu birbirqaana waxaagu wax meel gaaraya ma mara cilmi aad ku ilaalisaba haddaad waa soo sibirxoonaysa raxoon ma tarayso qofku waa inuu barto cilmu daahirka waa inuu barto waxa cibaadadiisu ku ansaxaysay mucaamalaad ku ansaxaya waa inuu barto wa midaaruhu cilmigaas asaga ana cala tafsiiri walxadiidi walfiqi saddexdaas fani baa laga bartaa cilmu daahirka cilmu shareecaa la yidhaha waa cilmu daahirka weeye waa tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqiga saddexdaa saddexdaa cilmi wey wa cilmu lbaatini nawcaani cilmu mucaamalatin iyo wa cilmu mukaashafa cilmu baatinkinu waa labadaa qaybood cilmu mucaamalo ya iyo cilmu mukaashafo kaas waa kashfi ilaahay ku siinayo mawhuuba waa dambeeya cilmu mucaamalaha soo horeeyo oo cilmu mucaamaluhu muxuu noqonayaa ya isagaaba noo caddayn doona wadaad waayahay wixii kugu waajibayey inaad yani aad la imaato yaa cilmu mucaamala waay noqonayo o fa cilmu lmucaamalati fardu caynin weeye aydani sida cilmu daahirka ama cilmu shareecuhu uu waajib u yahay cilmu mucaamaluhuna waa waajib inaad barato lianna almucrida canhu cilmu lmucaamalaha ninka ka jeestay haalikun wuxuu ku halaagsamayaa bisadwati maliki lmuluuki fi laakhira ya sadwatu maliki lmuluuk waa ilaahay yacni hadhow waa la qabanayaa aakhare ninkaas wuu ku khasaaraya cilmu mucaamalaha ninka ka jeestay waa cilmu nafta wey kamaa ana almucrida ninka ka jeestay can cilmi daahir cilmigan daahirkaa ma raba ninka yidhahda haalikum bisayfi shareecati fi dunya shareecadaaba ninkaas yani seeftay marinaysa w haddii qofku hadduu cilmi daahirkan ka leexdo oo wax la arko xumaan aan samaynaya u yidhaha sharcigaa qabanayo abala dilaya sooma hadi kaas horaa laga qabanaya w waayahay kan kaleetana aakharuuna badbaadayni w muxuu yahay marka cilmu mucaamaluhu wa cilmu lmucaamalati huwa nadaru fi tahdiibi nafsi nafta saaad ku saafi yeeli lahayd waa inaad fiiriso wa tasfiyati alqalbi qalbiga waa inaad dahirto min alawsaafi damiimati sifaatka xunxunka ka riyaai sutuski waalcujbi isla weyninkii waalkibri kibirkii wadamaci damacii dadka wixiisa una saa u dhowrto waalfakri faankii waxubulculuwi waxaad jeceshahay un inaad yani madax ahaato ama kor lagu qaado washuhrati fi nnaasi dadka dhexdooda inaad mashhuur ku noqoto hebel lagu yidhahdo baad jecesha iyo watajmiilihimaa qalbigii iyo naftiba waa inaad ku qurxiso bilakhlaaqi lmuxamadiyati akhlaaqdii iyo dabeecooyinkii nabiga loo nisbeeyey sala allahu calayhi wasalam kaalikhlaas camalka ilahay dartii loo sameey wa sabri sabarki wa shukri wa tawaaduc waalqanaacati qanaacada wax yara ilahay ku siiyo od ku qanacdo waalwaraci wazuhdi watawakuli cala allahi tacala ilahay oo tala saara walaa walaa yanaalu linsaanu insaanku ma gaarayo martabata alcilmi alxaqiiqiyati cilmiga iyo aqoonta xaqiiqada a martabadeeda ma gaarayo ilaa bilcamali bihimaa labadan inuu ku camal falo mooga yah cilmu daahir oo ah cilmu shareecihi oo tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqigaoo la barta ku taagan iyo cilmu mucaamalo nafta oo dahirto owsaafta xunxunka aad ka dahirto sifaadka wanwanaagsanna aad ku sifayso labadaas weeyehe cilmu daahir iyo cilmu mucaamala labadan inuu ku camal falo ma ogiye xaqiiqatulcilmi ma gaarayo ninku fa cilmun cilmi oo bilaa camalina wasiilatun bilaa qaaya haddaad cilmigii barato laakiin aada ilaahay ugu dhowaanayn ya wax walba waa waa daadisay waa taqaanaa un waaye haddii lagula hadlo aayad iyo xadiid un baa saa usoo tuuri wax kusoo agmari kara male wax kastoo xunna lugta kula jira wuu labanaya qofki cilmigii wuu wuu haystaa laakiin camal ma leh wasiilatun bilaa qaaya wasiiladii buu haystaa kii wax lagu gaarayey laakiin qaayadii iyo maqsadkii baa ka maqan waa camalkii cilmiga maxaa wax loo barta maxaa loo bartaa in lagu camal falo un bas soo maha wa cagsuhu cagsigiisuna waa maxa camalun bilaa cilmin wey camalun bilaa cilmin waad dadaalaysaa oo habeen iyo maalinba waad ordaysaa oo camalkii baad ku dadaalaysaa laakiin aqoon ma lihid jinaayatun taas waaba jareexo waay maxaa yeele dembi unbaad lugta kula jirtaa maxaa yeele ilaahay u dhowow baa is leedahay mar kastana shareecada waa jebinaysaa ee qof jaahila muxuu hagaajinay ya waduljahli kayfa yuslixi buu yidhi imaam shaafici qof jaahila muxuu hagaajini wax ma hagaajinay kaas wuxuu halleeyo ma ogiye wax ma hagaajinay qof jaahil wuxuu hagaajinay mal waduljahli kayfa yuslix fa idaa camila bihimaa marka labada markuu ku camal falo cilmu shareecihii buu ku camal falay cilmu mucaamalo oo cilmu nafti ana wuu ku camal falay warasahu llahu ilaahay baa daxashiinayo cilma maa lam yaclam wuxuusa baranin baa aqoonteeda loo furaya ya markii qofkii istiqaamo toosa laga helo cilmigana intii yare uu bartay si fiican ugu camal falo cilmi uusan baranin ee uuna kitaab ka fiirin ama sheekh uusan ka dhegaysanin baa ilaahay u furay waa cilmiga mawhuubka la yidhaahe qaala allahu tacala ilahay wuxuu yidhi wattaqu llaha wa yucallimukum allah ilaahay ka baqa wuu idin baraya ilahay aqoon baa laydin siinaya ada meel aad kasoo akrisatay aan la gerinayn ninkii waa kan isagoo iska burqanaya umbaa la arkaya xaguu ka keenay waxan ilaahay baa siiyadee ay culumta ilahay agtiisay taallaaye ilaahay baa agtiisa ilaahayga cilmiga hayey ayuu ka cabsaday markuu si fiican u adeecay ayaa la siyadi aa lagu tafadulay wa huwa cilmu lmukaashafati wey alladii kaasoo huwa nuurun yaqdifuhu llah waa nuur ilaahay uu ku tuurayo fii qalbi man yashaa ninkuu doono qalbigiisuu ku tuuraya oo min cibaadihi addoomihiisa ka mid a nin ehel u noqday un oo wanaagsanaaday fataxsulu lahu almacrifatu billahi tacaala ilaahay inuu gartaa yacni u xasilayso watankashifu lahu lumuuru umuur baa u faymi fayaraahaa wuu arkay calaa maa hiya calayhi say tahay buu ku arkay waxaasi waxaas waa saas waxaasi waxaa saasay noqonaysaa unbuu le kaashfaa laga qaaday wax unbuu sheegaya wuxuu sheegana waa lasoo dul istaagaya fa fam faham buu ku leeyahay sheekhu wasallim nabadgeli buu yihi taslam waad nabadgelaysaa cilmigaas inuu jiro cilmu mukaashafaha nabadgeli waad nabadgeli adiguna qaala bacdulcaarifiina waxay yidhaahdeen man lam yakun lahu nasiibun min hada alcilmi cilmigan cilmu mukaashafaha liya ninkaan nasiibba ku lahayn yukhsha caleyhi waxaaba looga cabsadaa min suuil khaatimati ay maxaa yeele qofka hadduuna naftiisaba cilmu mucaamalahaba uuna garanaynin naftiisa wuxuu ku dahiri lahaa oo yani awsaafta xununkaa kaga dahiri lahaa akhlaaqda wanaagsanna ugu sifayn lahaa hadduuna garanaynin muxuu sheegi cilmigiisa kale xataa wuxuu noqonaya cilmi xun buu noqonay ilaahay ogama baqayo istusus iyo waxay looga noqonay wa aqalu shayin fiihi cilmigaana inta ugu yar oo laga helayna waxa weye atasdiiqu bihi inaad rumayso inuu jiro wa tasliimuhu liehli dadkiisa inaad u nabadgeliso dad yaqaanaha jiro inaad tidhaahdo u nabadgeliso way famaa kullu majhuulin yunkar buu yidhi wamaa kullu macluumin yuqaal buu yidhi sheekhu ay famaa kullu majhuulin yunkar wax alla waxaan la aqooninba in la inkira ma ah wixii adigu aad aqoonin inaad tidhahda ma jirto waa khalad wax anigu ma garanayo dheh laakiin wixii anigu markaa aanaba aqoonin inaad tidhahda ma jirto ya famaa kullu majhuulin yunkar wax alla wixii laga jaahiliyaaba in la inkira maaha lama inkiri karo wamaa kullu macluumin yuqaal wixii la yaqaanan o dhanna laguma hadlo ya wixii aad garanayso o dhan miyaa lagu qawlaa may hay cilmigan weliba waxaa qofka uu ehelkaa waxaa la rabaa waxyaalo yani bu yaa la siinayaa marka inuu hadhadla xataa lama rabo sirta ilaahay inuu faydo lama rabo inuu asturnaadaa la rabaa hadduu laakiin meel la arkaba ku sheeg sheego inta xoogaa la siiyo way ka halaabaysa asaga naftiso ay ka halaabaysa ay wamaa kullu macluumin yuqaal faqad qaala nabiyu sal alla alay waslam alcilmu cilmaan cilmun fi lqalbi fadaaka alcilmu naafic cilmi waa cilmiga qalbiga degaya ee qalbiga dahiraya ee wanaajinayo waay waa cilmiga naafica wa cilmuna cala lisaani midna waa carabka un dhow dhow dhow un wey carabkaa unbu qofku ka sheegaya wax walba carabkaanu ka daldalaya hoosna uma dhaafsano fadaaka xujat llahi cala bni aadam kaa waa xujo ilaahay qofkaas isaga ku hadlaya unbay xujo ku noqonaysaa qiyaamaha wax faa'iidoo kale uu leeyahay ma jiro waay kaado can mucaawiyata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu nabigu man yurid illaahu bihi khayran khayr ninkuu ilaahay la doono yufaqihu fi diin diinkuu ilaahay fahamsiiya ninkii ilaahay khayr la doono diinkaa la fahamsiiya khayr weyn ninkii ilaahay la doono waay wa inamaa ana qaasimun anigu waan qaybinayaa buu nabigu anigu qaasim baan ahay oo nabiga kunyadiisu xaqiiquuba hadda ku yahay abulqaasim soo nabiga lama yidhaahdo kunyadan hadda loogu kunyoonayo xaqiiquuba ku yahayoo culuumtii iyo waxyigii ilaahay xaggiisa ka imaanaysay buu beynana dadka u qaybinaya ruux la arka wuu gaarsiinaya marka anigu waan qaybiyaa oo dadka qof la arka waan gaarsiinaya qaybtii waan gaarsiinayaa wallahu yucdi ilaahay baa laakiin bixiyo wa oo ninkaana aayadda wuu u sheegayaa marka qof la arkaba qadar baa ilahay ka fahamsiinaya ninkan wax yar buu ka fahmaya ninkan wax badan buu ka fahmaya ilaahay baa mucdiade walan tazaala ka zuuli maysa haadihi lummatu qaa'imatan calaa amrillahi amarka ilahay inay ku taagan tahay laa yaduruhu man khaalafahum xataa yaatiya amrullah amarka ilahay ilaa u yimaado waa qiyaamaha riwahu larbaca can abi waaqid waxaa laga wariyay allaysiy ana rasul lah sal ly slam baynamaa waqti huwa nabigu jaalisun uu fadhiya fi lmasjid nabiga asagoo masaajidka dhex fadhiyo wannaasu macahu dadkiina ay gaarikiisa fadhiyaan id aqbala waxaa soo qaabilay nabiga talaatatu nafarin saddex qof baa soo qaabilay fa aqbala isnaani laba way soo qaabileen ilaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalam wa dahaba waaxidun midna waa iska tegey nabigoo xilqo u fadhiyaa saddex qof ku soo baxday oo laba xilqadii bay ku soo leexdeen midna waa iska tegey qaala wuxuu yidhi abuwaaqid ninkaa la yidhaahdo fa waqafaa way istaageen calaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalam nabigay dul istaageen fa ama axaduhumaa midkood fa ra'aa wuxuu arkay furjatan meel bannaan xilqadii la fadhiyey buu meel bannaan ka helay fa ra'aa wuu arkay furjatan meel bannaan buu filxilqati xilqadii ka helay fa jalasa fiiha wuu fadhiistay oo safkii buu galay wa ama alaakharu midkii kale fa jalasa khalfahum gadaashooda uu iska fadhiistay meel bannaan markuu waaye meelna loo banayn waayo dadka inuu iga durka yidhahdana wuu ka xishooday markaasuu gadaashooda iska fadhiistay wa ama haalidu kii saddexaad fa adbara wuu dubur jeedayay daahiban xaal imi tegay waa iska dhaqaaqay wey falamaa faraqa rasuulu llahi sala allahu alay waslm nabigu markuu ka faaruqay ay sheekadiisii iyo xadiidkiisi qaala wuxuu yidhi alaa ukhbirukum ma idinka warrama caninafari halaasati saddexdii qof xukunkoodii ma idinkaga warrama ama axaduhum midkood fa aawaa ila llahi ilaahay buu u dumay waa midka xilqada soo galay fa aawaahu llahu ilaahayna waa soo dumay raxmaddiisii buu ku wa ama alaakharu midki kale fastaxyaa wuu xishooday waa midka dadka daba fadhiista eh oo dadka inuu iga durka yidhaahda ayuu ka xishooday fastaxya allahu minhu ilaahayna waa iska cafiyey oo ma uuna ciqaabin oo wuu u naxariistay wey fastaxya allahu minhu baabu mushaakala la yidhah wuu xishooday oo ilaahayna wuu u naxariistay wey fastaxya allahu minhu ay bitarki ciqaabihi bal caamalahu bilutfihi wa ixsaanihi buu ilahay kuma camal falay wey wa ama alaakharu kii saddexaad faacrada wuu jeestay raxmadda ilaahay buu ka jeestay faacrada allahu canhu ilahayna waa isaga jeestay rawaahu lkhamsatu baa wariye ilaa abaa daawud meel khayr lagu haya ha dhaafi ma yidhahdaan marka waa lama dhaafo khayrka haddaad khayr aragto kusoo leexa un ha gudbin can abi hurayrata can nabiyi sal lla alay waslam qaal man nafasa ninkii ka fayda can mu'minin kurbatan oo min kurabi dunyaa adduunyada kurbooyinkooda ka mid a nafasa allahu ilaahay baa ka fayda canhu xaggiisa kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaama waman yasara calaa mucsirin qof mucsir oon waxba haysan ninkii u fududeeyo yasara allahu calayhi fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiraba ilahay baa u fududaynay wixii uu dayntii uu qabay ama wixii uu qaaday baa ku adag ma bixin karo markaasaad u fududaysa waa iska cafisay ama qaar baad ka riday waayahay ama ama markaas heshakeen baa tidhi intaba way noqotaa fudaydkii haddaadba u fududaysa ilaahay baa adduun iyo aakhiraba kuu fududaynay waman satara musliman qof muslima ninkii asturo oo ceebtiisa qariya satarahu llah ilaahay baa asturaya fi dunya walaakhira wallahu ilahay fii cawni lcabdi addoonka kaalmihiisu aanaya maa kaana alcabdu fii cawni akhiih addoonku intuu walaalkiisa muslimkaa u kaalmaynaya ilahay umbaa u kaalmaynaya waman salaka dariiqan wadda ninkii qaado yaltamisu bihi fiihi cilman cilmi uu ku doonayo sahala allahu ilahay baa u sahlay lahu manka dariiqan ila aljanna wadda uu jannada ku gala unbaa loo sahlaya wama ijtamaca qowmun qowm ma kulmaan fii beytin guri oo min buyuutillahi ilahay guryihiisa ka mida masaajida weye yatluuna kitaaballahi ilahay kitaabkiisa ayagoo akrinaya wayatadaarasuunahu baynahum dhexdooday isu dhegaysanayaan oo isu akrinayaan ilaa nazalat calayhim sakiina sakiina ayaa kusoo degayso wa qashiyadhum raxmatu naxariista ilahay baa daboolaysa wa xafadhum lmalaa'ika malaa'igtaa xilqaynaysa saasay u xilqaynaysa malaaigtu hay malaa'ig waxaa jirta sidaa u wareegayso inna lilaahi malaa'ikatan waaya waaya sayaariina fi turuq saa u wareegaya ya hayra kutaabil camali kuwa camalka qor aan ahayn maxay daydayeen xilaqu dikri bay daydayaan meel ilahay lagu xusayo markay isu yimaadaan way markay helaan way xilqaynayaan saasay isu wareejinayaan wadakarahum allahu ilaahay baa xusaya fii man cindahu dadka agtiisuu ilahay ku fi lmala'i laclaawa cindahu waxaa looga jeedaa waa cindiyatu makaana weeye dadka ilaahay agtiisa sharafta kule buu ilahay ku xusaya waa malaa'igti waxaa le bal addoomahayga waa wanaagsan eega buu ilahay le ee xusaayo xiskayga u fadhiyo waman bata'a bihi camaluhu camalkiisu ninkuu dibdhigo camalkiisaa dibdhigay lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisu ma dedeji horay uma dhiga ya waaye camalkaaguba hadduu ku dibrido adigu aada camal samaysanin waayahay lam yusric bihi nasabuhu ay lam yanfachu nasabuhu shariif nasabkiisa wanaagsan waxba ka anfici maayo hadhow qiyaamaha w ilahay wuxuu leey faidaa nufiqa fi suur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun mar haddii buunka la afuufo nasab ma jira wey war adigu horta qolodeed ahayd iyo ina ina hebel ina ayaad ahayd lagu dhihi maayo or maxaad wadataa iimaan iyo camal saalixa ma wadataa mise labadaa un baa lagu weydiin waaya ha isku hadlaynin waayo nasab wanaagsan iyo ilma adeer iyo tol yani tol laandheer ood ka dhalatay waxba kuu tari mayse ha isku hadlaynin adduunyada unbay meel xun kugu ridayaan hadhow ku anfici maayaan qiyamada waa kaa kala tegaya rawaahu muslim baa wariyey wa abu daawuud wa tirmidi can abi darda waxaa laga wariyey qaala wuxu uhi samictu rasuula llahi sal alay slam yaquul man salaka dariiqan dariiq ninkii qaado yabtaqii bihi cilman uu ku doolayo sahala allahu lahu dariiqan ila aljanna dariiquu jannada ku galaa ilahay u sahlaya wa ina almalaa'ikata malaa'igtu latadlacu way dejinaysaa ajnixataha garbaheeda aayahay litaalib alcilmi bay u dejinaysaa ridaa'an liajli ridaa'in rilo darteed ay raalli ka tahay bay malaa'igtu waxay u dejinaysa ninka daalibcilmiga ee garbahasaa ugu dejinaysa wax malaa'ig garbaheed ku socda waxaa ka jira daalibcilmiga wey waa darajo aan la heli karin ninka yani cilmiga baranayo wa ina alcaalima ninka caalimkee wax yaqaano layastakfiru lahu waxaa u qufraan dalbayo man fi samaawaati waman fi lard samaawaadka waxay dhexdoodaha iyo ardada wixii dhexda ku jiro xata alxiitaanu fi lmaa kalluunka biyaha ku jiro wa fadlulcaalimi ninka caalimka ah cala alcaabidi uu ka fadli badan yahay ninka caalimta aqoonta le fadliga uu leeyahay caabidka uu ka fadli badan yahay waa ninka iska cibaadaysta asagoo cilmiga aan lahayn laakiin ka fadli alqamari calaa saa'iri alkawaakib dayaxu siduu uga iftiin badan yahay xidigaha intooda kale saasuu ninka caalimkaa ninka aan cilmiga lahayn laakiin iska cibaadaysta saasuu uga fadli badan yahay ina alculamaaa culammadu warasatu alambiyaa ambiyadii bay dhexleen maqaamkii ambiyaday taagan yihiin ina alambiyaaa wa ina alambiyaa ambiyadu lam yuwarisuu ma aysa dhaxashiinin dinaaran dinaar walaa dirhaman dinaar iyo dirham ma ayna dhaxashiinin oo lagama dhaxlin maxaa laga dhaxlay inamaa warasu lcilma cilmi bay dhaxashiyeen dadka waxaa laga dhaxlay ambiyada dhaxalkoodu waa cilmi un faman akhada ninkii qaato bihi cilmigaas ninkii qaato ama dhaxalkaa wax ka qaato akhada wuxuu qaatay bixadin waafirin dheef aad u weyn buu qaatay wey ninkii ka qadana dheef weyn buu ka qaday ya war dhaxal dadkao dhan ka dhexeeya oo la wada leeyahay haddaad ka qado nin walba qisbigiisa ka qaatay haddaad adigu ka qadaso ayaan darma waa dhaxalka ambiyada dhaxalka ambiyada wax la dhaxlana ambiyada ugu khayr badan soo maha dhaxalkoodii haddaad ka qada hadda waayaan dare cilmiga wax ka qaado dhaxalka ha ka qadin rawaahu abu daawud baa weri tirmidi wa lafdu lahu lafdigana asagaa iska lewo can cabdillahi bni camar alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma arzuqna fahma nabiyina waxifda almursaliina wailhaama almalaa'ikati almuqarabiin subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliim alxakiim can cabdillaahi bni mascuud can cabdillaahi bni camar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu alcilmu halaahatun alcilmu cilmigu ee asluhu aslu lcilmi alcilmu waa yahay halaahatun saddex way culuumta usuusheedu waa saddex wamaa siwaa daalika kaa wixii ka soo haray fa huwa fadlun waa ziyaado waa wax dheeraad ahoo aada kororsatay un waa cilmi aada ziyaadsatay oo dheeraada way aayatun muxkama aayad muxkama ah way oo min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa ka mid ah ow sunnatun sunno qaa'imatun waa yahay oo qumtay wey qaa'ima macnaheedu waxa weeye bayina waadixa ow sunnatun qaa'ima sunno qaa'ima ah ow fariidatun caadila owdan yacni meelahan oo kale waa macna tanwiic weeyahoo waayo bimacna lwaw bay noqonaysaa wey aye aayatun muxkama wa sunnatun qaa'ima iyo wa fariidatun caadila fariido caadila ah aye oo fariida caadila maxaa la yidhahdaa kullu xukmin yaxsulu bihi alcadlu fi lqisma bayna alwaratha xugun kulligiis oo markii warasada wax loogu qaybinayo cadaaladu ay ku xasilaysa wey waa wa cilmu lmiiraas waa cilmiga dhaxalka wey cilmiga dhaxalka wey cilmiga asalkiisu waa saddexdaa saasuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam saddexdaa qofku hadduu yacni uu helo waa saddexda usuusha a wey cilmulkitaabi wasunna qur'aankii iyo xadiidkii waxa soo saddexeeya cilmiga saddexaad ee muhimka ee soo raacayo nusuusta unbaa laga qaadanaya uu asalka ahe waa cilmu lmiiraas cilmiga faraa'isha la yidhaha ma dhaxalka wey saddexdaasaa waxaa la yidhaha usuulu lcilm rawaahu abu daawuud baa wariyey wabnu maajah can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu khaslataani laba khislo laa tajtamicaani fii munaafiqin qof munaafiqa kuma kulmaan laba sifo nin munaafiqa lagama helayo xusnu samtin iyo walaa fiqhun fi ddiin labadaa qof munaafiq kuma kulmaan ya khaslataani laba khislo laa tajtamicaani ma kulmaan fii munaafiqin xusnu samtin hay-a wanaagsan wey hay-a wanaagsan aya marka samtiga waxaa la yidhaahdaa hay-ada quruxda badan iyo labiska wanaagsan aayahay oo qofka ka muuqanaysa wa tan labaadna waa fiqhun fi ddiin nin munaafiqa labadaas sifa isuguma tagaan way fa xusnu shakli iyo watafaquh fi ddiin laa yuujadaani lama helo ilaa fi lmu'min qofka mu'minka unbaa laga helaa hay-a wanaagsan iyo shakli qurux badan iyo tafaquh diinta qofku fahme iyo kasme uu u leeyahay labadaas sifo qof mu'mina unbay ku kulmayaan wey ee munaafiq la ysuguma daro fa calayhi litisaafu bihimaa qofka yacni mu'minkaa labadaas sifa inuu ku sifoobaa la doonayaa fa huwa ikhbaarun aye yuraadu bihi linshaa aye oo hadda yacni labadaa qofka lagama helo ee ha ku sifoobo baa la leeyahay labada sife ee wan wanaagsan ee qofka mu'minkaa laga doonayo wey wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi nabigu alkelimatu alxikma kelimada oo xikmada ah daallat lmu'mini qofka mu'minkaa baadidiisii wey fa xaysu wajadahaa meel alle meeshuu ka helaba fa huwa xaqu bihaa isagaa ku xaqnimo badan wey kelimo oo xikmo ah oo khayra un haddaad maqasho oo wax un aad ka faa'iidaysanayso waayahay waa baadi adiga kaa maqnayde meeshaad ka heshaba ka qaado meeshaad ka heshaba ka qaado aaya riwaayadka qaar waxaa ku soo arortay welibo walaa yaduruka min ayi wicaa'in kharajat weelka ay ka soo baxday adiga kuma dhibaysee haddayba marka yacni xikmadan ama mas'aladan yacni khayrka ah aada hesho weelkay ka soo baxday waxba ha fiirinine qaado waa baadi kaa maqnayd baadi kaa maqnayd weeye iska qaado wa fii riwaayati man dalaba alcilma cilmi ninkii dalbo kaana kafaaratan lima mada wixii horay dembiyahu ooga dhacay oo dhan bay kafaaro u noqonaysaa barashada cilmigaa uu baranayo ama uu dalbayo ama xilqadaa uu fariistay waxay kafaaro gud u noqonaysaa loogu dhaafayaa limaamada wixii dembi aho horay ooga dhacay oo tegey yaa loogu dhaafayaa fa tacallumulcilmi cilmiga barashadiisa iyo wa tacliimuhu baridiisa dadka lasii baro acdamu mukafirin wax wax dhaafo lidunuubi dunuubta dhaafee lagu dhaafo wax ugu weyn wey aye qofka kafaaragud uu ka helayo ee dembiga loogu kafaaragudayo yacni waa cilmiga oo bartay iyo baridiisa dadka lasii baro can ibni cabaas waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu faqiihun nin faqiih ahoo wax yaqaanoo kasma leh oo masaa-isha cilmigaa garanaya waay ya faqiih nin wax fahmayo waayo caalimun waaxidun bisharci shareecada islaamka yaqaanee wax ka yaqaano yaa ashaddu daran cala shaydaani shaydaanka oga daran min alfi caabidin kun nin oo caabidi oo cibaadaysanaysa maxaa nin caabid caabid waxaa leeyahay ninka aqoon badan aan lahayn oo laakiin cibaadada ku dadaalayo waa nin iska taqiya dhaaco badan khayr badan laakiin cilmi ma leh caabid baa la yidhaha ya caabid baa layidhaha waa midka soomaalida awga u taqaano waa iska aw aw hebelow waa dee nin iska daacaysta weeyahoo khayr badan oo iska wadaad ahoo daacada un ku dadaalo oo aqoonna male oo diinti iyo waxba saasa kama yaqaan waxaa lagu ixtiraamaa marka darajo u ah aw haw hebel marka kunkaas nin ee caabidka halka nin oo aqoonta la yani yaa shayddaanka oga daran maxaa yeelay ninkaan caabidka ahe aan cilmiga lahayn shayddaanku inuu cibaadada ka fasahaadiyo way u fududahay aad bay ugu fududdahay intaasoo meelood buu ka soo gelaya laakiin ninkaan cilmiga leh wax alla wixii fasahaadaho uu hallaynayo shaydaanku uu keeno ama dhibo uu la yimaado aqoon buu uleeyahay de sharcigu yani marka meeshii looga bixi lahaa ayuu garanaya markaas ay marka aad ba ugu daran yahay can abi umamata waxaa laga wariyay albahiliyi qaala wuxuu yidhi dukira lirasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxaa loo sheegay rajulaani laba nin axaduhumaa midkood caabidun uu yahay nin caabid aho cibaadaysto cibaadada aada ugu dadaalo dhaaco badan wal aakharu midka kalena caalimun waa nin wax yaqaano oo aqoon leh labadaa nin baa nabiga loo sheegay fa qaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama fadlulcaalimi ninka caalimkaa fadligiisu cala alcaabidi midka caabidka iska cibaadaysta uu ka fadli badan yahay ka fadlii saan anigu uga fadli badnahay weeye calaa adnaakum midka inkugu hooseeya inkugu darajeya ummaddan maxamediyada ah kiina inkugu darajayare u hooseeyo inta anigu aan ka fadli badannahay oo nabiga yani makhluuqa kii ugu fadli badnaa wey axadka dadka ugu fadliya darajadiisuba iska hoosaysa iyo nabiga intee udhexayso wax badan baa udhexaysa saasay ninka caalimka aqoonta leh iyo ninka yani iska cibaadaystay mu'minkii asagoo aan cilmiga lahayn saasay u kala fadli badan yihiin farqi weyn baa udhexeeya wey manaha farqi weyn baa udhexeeya fa nisbatu sharafilcaalimi ninka caalimkaa sharaftiisa nisbadeeda ilaa sharafilcaabidi midka iska cibaadaysta laakiin aqoonta aan lahayn yani markii laysu fiiriyo sharaftooda ka nisbati sharafinebiyi sala allahu alayhi wasalama waayahay nabiga sharaftiisa nisbadeedii oo kale weeye ilaa asqari saxaabiyin ninka saxaabiga ah ee asxaabta ugu yar ama ugu darajo yar int meesha uu joogo waay intaasay isu joogaan marka cilmigu wax yar wax sahlan maaha wey uma qaala sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi asagoo fadiiladii cilmiga kasii hadlaya ina allaha ilaahay iyo wa malaa'ikatahu malaa'igtiisa iyo wa ahla samaawaati waalardi samaawaadka iyo ardada ehelkooda wixii makhluuq oo ku nool xata namla quraanjadii ba allaha ka dhigay fii xujriha godkeeda ku jirtay wa xata alxuuta kalluunka iyo malaygiiba allaha ka dhigo badda ku jiray layusalluuna waxay u ducaynayaan oo ku sallinayaan calaa mucallimiinnaasi dadka midka baraya alkhayra khayrka baraya yay u ducaynayaan makhluuq oo dhan wixii xayawaan ahoo nool oo idil waxay u ducaynayaanoo istikfaar u weydiinayaanoo mar la arka u ducaynayaan ninka khayrka dadka baraya oo wax u sheegaya wax u faa'iideynaya maxaa yale qofka wax yaqaano cilmigaas uu bartay manfacad asaga keliya uu ka faa'iidaysanaya ma aha asaguna waa ku cibaadaysanayaa xumaanta iyo wanaaggiibuu ku kala garanayaa makhluuqiina wuu anfacayaayo yacni wixii xun iyo wixii san buu u kala sheegayaa khayrkiibuu u gudbinayaa wey dadkana waxaa ugu khayr badan ninka dadka anfaca ugu khayr badan ya anfacu yani anfacu nnaasi dadka ka ugu nafci badan anfacuhum linnaasi dadka ka ugu anfac badan wey qofkii dadka anfaco unbaa ilahay agtiisana ugu khayr badan can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu lan yashbaca almu'min qofka mu'minkaa kama dhergo min khayrin khayrkoo yasmachu uu maqlayo xataa yakuuna muntahaahu intihadiisu ilaa ay noqoto aljannata jannada ilaa ay noqoto mu'min khayr kama dhergade khayr haddii qofka mu'minka hadda loo sheego uu dhegaysto wuu sii rabaa un haddana in looga sii sheekeeyo haddana un marka mu'min khayr kama dhergo ilaa uu jannada galo ilaa uu jannada galo jannada unbuu qofku ku dhergayaayo wax alle wuxuu ishtiheeye iyo wuxuu doonayo o dhan buu ka helayaa halkaasuu ku raalli noqonaya laakiin inta ka sokaysa waa un ooman yahay qofka mu'minka oho khayr waa u baahan yahay markasta usii baahan yahy rawaa haadihi alkhamsata shanta riwaayaba waxaa wariyey atirmidiy imaamu tirmidi baa wariyey can cuثmaan waxaa laga wariyey can inabiy wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu yashfacu yowma alqiyaamati qiyaamaha waxaa shafeeco qaadayo halaaatun saddex saddex baa ummadda u shafeeco qaadi doonta waay nin shafeeco qaaday waa nin dee asagu intuu naftiisii badbaaday markaa kadib xusuustay dadka kale ee muslimiinta ah inuu wax yani wax la qabtay ilaahay u baryo shafaacadu dee ninkaas waa nin darajo sare leh marka saddex unbaa shafeeco qaadayso alambiyaa ambiyadu way shafeeco qaadi ummadahay u shafeeco qaadayaan uma alculamaa culamaduna way shafeeco qaadi uma shuhadaa nimanka shuhadada ee dagaalka muslimiinta iyo gaaladu isaga hor imaadeen ku dhintayna way shafeeco qaadayaan ya waad arkaysaa marka cilmigu darajada uu leeyahay w darajatul ambiyaa darajada ku xigta waxa weeye waa da yani darajatu ahlilcilmi dadka ahlulcilmiga martabadooda w ayagaa markii ambiyada wixii ka soo haray ayaga unbaa dadka u shafeeco qaadayo w rawaahu ibnu maaja baa xadiidkaa wariyey maxaa yeelay ambiyadu yani culummadu waxay taagan yihiin maqaamkii ambiyada unbay joogaan ayagu ya ambiyadii bay dhaxleen cilmigii ambiyadu waxay dadka u sheegayeen cilmiga unbay ahay yani waxay faafinayeen waa cilmiga iyo dacwada iyo diinta unbay ka shaqaynayeen soo maaha marka ambiyadii bay dhaxleen maqaamkoodii bay joogaan marka qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yaquulu llahu caza wajala lilculamaai yowma alqiyaama idaa qacada calaa kursiyihi lifasli cibaadihi inii lam ajcal cilmii wa xilmii fiikum ilaa wa ana uriidu an akfira lakum calaa maa kaana fiikum walaa ubaali fiir markii hadhow dadka laysu keeno ee ilaahay uu dadka kala xugminayo faslulqada uu ilaahay usoo fadhiisto dadka uu kala xugminaayo yaa ilaahay wuxuu ku leeyahay culummada anigu cilmigaygii iyo xilmigaygii yacni dulqaadkaygii dhexdiinna ma aana gelinin ilaa waxaan doonayay markaan cilmi iyo xilmi idin siiyey inaan dembigiina wax alla wix idinka dhacay oo dhan aan idiin dhaafo walaa ubaali dembiga ama ha weynaado ama ha yaraado uma abayelay waan idin dhaafaya ya waa darajo ay culimmadu leeyihiin wa fii riwaayatin yabcahu llahu alcibaad ilaahay addoommuhu soo bixinaya yowma alqiyaamati uma yumayizu alculamaa culummadu dhinac u soocaya fayaquulu wuxuu le yaa macshara alculamaa innii lam adac cilmii fiikum cilmigayga anigu dhexdiina ma aana dhigin liucadibakum inaan idin cadaabo idhabuu taga faqad kafartu lakum waa idiin dembi dhaafay taga baa laleeyahy culimmadu marka hadda ayaga sidaa loogu dembi dhaafo oy bishaaradaas helaan kadib ayay xusuusanayaan dadka kale oy markaa shafeeco qaadeen wa fii riwaayatin afdalu lcibaadati alfiqhu wa afdalu diini alwarac afdalu lcibaadati cibaado waxaa ugu fadli badan alfiqhu inaad wax fahamto waayo oo hadda cilmiga daacada inaad khayra daacadan iyo wardiga iyo waxaan salaada iyo inaad badiso iyo inaad masale cilmiga a faa'iidaysatood aqoon korsaso kee fadli badan inaad masale faaidaysataa ka fadli badan wey taasaa ka fadli badan maxaa yeeley cibaado bilaa cilmiga wax ma taraysee ma ansaxaysee waxaa fiican inaad cilmi cibaadadu waxay ku ansixi lahayd aada barato taasaa fiican wey marka fiqigaa ugu fadli badan wax lagu cibaadaysto waa afdalu diini diinna waxaa ugu fadli badan waa cibaado iyo dhaqanna alwar xalaal miradka waay qofku inuu xalaasha ku dadaalo oo xaaraamta iyo shubhada iska ilaaliyo ya nusuus badan baa marka ka warramayso yacni cilmigu fadiilada uu leeyahay oo culimmada fadliga ay leeyihiin wey albaabu thaani baabka labaad fii wujuubi tabliiqi alcilmi cilmiga gaarsiintiisa waajibnimadeeda iyo wa fadli nashrihi cilmiga oo la faafiyo oo la nashriyo fadiilada uu leeyahay cilmiga haddaad barato inaad la seexato ma aha haddaad gudbin weydo qiyaamaha waa lagu cadaabaya cilmiga marka cilmiga inaad gaarsiiso dadka tabliiqulcilmi cilmiga faafintiisa iyo dadka gaars aad gudbiso weye waajib wey waa farducayn in la fidiyo cilmiga la faafiyo oo habeen iyo maalinba cilmiga unaad ka shaqayso fidintiisa iyo diinta fidinteeda unaad ka shaqaysana fadliilo aad u weyn bay leedahay qaala allahu tacaala waid akhada allaahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaab wadkur xus baa lay nebi maxamedow id wakti akhada allaahu ilaahay uu qabtay miihaaqa aladiina kuwii ballankoodii uutuulkitaaba kitaabka la siiyey kuwa kitaabka lagu soo dejiyey ee diinta la baray yaa ballan lagu qabtay ballankaasaa lagu qabtay wey latubayinunnahu waxaad u caddaynaysaan cilmigii linnaasi dadkaad u caddaynaysaan walaa taktumuunahu qarin maysaan wey cilmiga ma qarinaysaan waa inaad faafisaan oo dadka gaarsiisaan waa ballan ilahay wey can abi bakrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu liyuballiqi shaahidu ninka hadda ila joogee shaahidka i maqlayo ha gaarsiiye alqaa'ima midka maqan fa ina shaahida midka hadda joogo casaa an yuballiqa inuu gaarsiiyaa laga yaabaa man huwa awcaa lahu minhu min alxadiis ama min alcilmi w ninka aniga imaqlayo cilmiga iga dhegaysanayo ha gaarsiiyo midka iga maqane hadda iga maqan majliskaa nabiguu ka maqan yahay ama zamankiisiba ma joogo oo zamanka kasii dambeeyo weeye oo maba uusa soo gaarin ha gaarsiiyo midka maqani kan hadda ila jooga ha gaarsiiyo fa ina shaahida midka shaahidkii hadda imaqlayo casaa an yuballiqa inuu gaarsiiyaa laga yaabaa man qof inuu gaarsiiyaa laga yaabaa huwa asaguba owcaa lahu ka xifdi badan minhu min alcilmi ama min alxadiisi xadiidkaa uga xifdi badan ninkii ku soo gaarsiiyey cilmiga kuu sheegay xadiidkanaa nin kuu sheegaya ninkii adiga kuu sheegay yaa waxaa laga yaabaa inaad kaga cilmi badato xadiidkii aan soo marnay xadiidkaas aanu soo maraynay inamaa ana qaasimun buu nebigu yii wallahu almucti wallahu huwa almucti ama wallahu yucti anigu waan qaybiyaa un waxygii baan qaybinaya ilaahay baa bixinaya fahmiga iyo aqoonta yacni qadarkeeda ilaahay baa dadka siinayo laakiin anigu waan wada gaarsiinaya kulligood marka fahmiga ilaahay baa bixinayo ninkii cilmigii buu soo qaadayaa mid kaga aqoon badan baa laga yaabaa inuu sii gaarsiiyo inta asaga uu ka fahamsanaa intuu ninkan sheekhaa ka fahamsanaa xadiidka ama aayadda in ka badan baa laga yaabaa ninka ardaygiisa inuu ka fahmo oo marka asaga uu fahmigiiba kaga sii dheereeyo waa ka marka waa inaad cilmiga gudbiso wey rawahu sheekhan baa xadidka wariy can cabdillahi bni camr waxaa laga wariyay can nabiy sal allahu alay waslam qaal balliquu canii walow aaya balliquu canii iga gaarsiiya walow aayatan aayadba allaha ka dhigo aay amrun wey wa huwa lilwujuub balliquu canii buu nabigu leey iga gaadhsiiya amarkaa waa amru wujuub walow aayatan aayad ba allaha ka dhiga hal aayadoo qur'aan ahoo ruux aad bartay ba allaha ka dhigay wuxuuna iga gaadhsiiya cilmiga waalxadiidu awlaa hal aayad aayad buu nabigu ku qaayooday oo qur'aan ah waxaa ka sii owlaysan xadiis inaad gudbiso wey fa ina alqur'aana maxfuud qur'aanka waaba maxfuud oo ilaahay baa xifdiyeye ilahay wuxuu yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ee xadiidkaa inaad fi- sii fidiso ood faafiso taasaaba kasii owlaysan baa laleey waxadisuu can bani israa'iil reer bani israiil ka sheekeeya buu nabigu reer bani israa'iil qisaskoodii iyo wixii ay soo mareen ka sheekaysta walaa xaraja dembi ma ah walaa isma calaykum waxba dembi ah kuma sugno haddaad reer bani israiil ka sheekaystaan wey waman kadaba calaya ninkii aniga dushayda ku been sheegto mutacamidan asagoo kas u yeelaya asagoo u qasdayo ayuu igu been abuurtay aniga falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu min annaar meeshuu naarta ka fadhiisan lahaa wax aada hubin ee nabiga aada ka hubin oo aan saxiixa inaad nabiga u nisbaysa lama doonayo rawahu lbukhaari baa xadiidka wariyey watirmidi can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu man su'ila can cilmin cilmi ninkii la weydiiyo oo fakatabahu qariyo cilmi baa la su'aalay markaasuu qariyey aljamahu llahu ilaahay baa ku xakamaynayo bilijaamin xakamo oo min naarin naar ah yowma alqiyaamati qiyaamaha maalinkeeda xakamo naara unbaa afka loo gelinaya aayahay waa jaze iyo abaalmari weeye qaridii uu cilmiga qariyey wey fa innahu lamaa katama alcilma oo wa amsakahu bifamihi afkiisa uu ku haystay cuuqiba fiihi waa la ciqaabay yowma alqiyama afkaa laga ciqaabaya jazaan wifaaqan wey fa huwa waciidun bilcadaabi cala alkitmaan cilmiga oo la qariyo waciid daran oo ku soo arooray iyo goodi weeye cadaab laysugu laysugu goodiye wey fa yakuunu tabliiqu tabliiqu wuxuu noqonayaa marka gaarsiin cilmiga dadka la gaarsiiyo diintoo la faafiyo waajiban waajib buu noqonayaa kamaa saraxa bihi siduu xadiidku caddaynaya fiima qabla xadiis hore bisuu ku cadday qaala abu hurayra wuxuu yidhi lowlaa aayatun fii kitaabillahi aayad ilaahay kitaabkiisa ku ku dhex sugan haddayna jirin maa xadastu bishayin waxaan sheegi lahaaba ma jiro hal cilmi ahba ma sheegeen buri anugu maxay tahay aayaddaas ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati waalhudaa min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum laacinuun aayaddaa unbaa ay haysato meel aan ka mar allahay buhi aayaddaas ya wax cilmi oo sheegi lahaa maba jiraba haddayna aayaddan ahayn ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzalnaa waxaan soo dejinay oo min albayinaati aayado cadcad iyo walhudaa hanuun ah min bacdi maa bayannaahu linnaas dadka markaan u caddaynay bacdigeed bay qarinayaan filkitaabi aan ugu caddayn iyo qarinaya cilmigii markay barteen ooy aqoon yeesheen bay haddana qarinayaan ulaa'ika kuwaasu yalcanuhum ullahu ilaahay baa lacnadayo naxariistiisa ka dheeraynayo wa yalcanuhum allaacinuun kuwa wax lacnadoo dhanna way lacnadayaan lacnad bay ku habaarayaan in ilaahay raxmaddiisa laga dheereeyo ya marka dee fakaatimulcilmi cilmiga ninkii qariya can ehlihi ehelkiisa ka qariya malcuun wey waa la lacnaday wey wa mucaaqabun waana la ciqaabaya oo hadhow cadaab buu mutaysanaya binasl kitaabi wasunna qur-aanka iyo xadiisa caddaynaya dee qof aqoon leh hadduu haddana cilmigi diido waa kaa daliilkaa cad baa ku soo arooray waa malcuun waana mucadab oo waa la cadaabi oo aayaadka iyo xadiista caddaynaya o marka cilmiga haddaad dad ehelka u ahaa haddaad hesho inaad u sheegto cilmiga ama ha yaraado ama ha badnaado walow aayad ba allah ka dhigay waxun inaad gudbiso wixii aad taqaanay inaad gudbiso adigana saasaa khayr ku ah wixii aad baratay baa ilaahay kugu anfacaya way kuu barakoobaya cilmi baa kuugu ziyaadaya wixii yaraa oo taqaanay haddaad gudbiso wey rawaahu abu daawuud baa wariyo tirmidi can abi muusa waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alay wasalam qaal mahalu maa bacahaniya allahu bihi waxa ilaahay ila soo bixiyey oo min alhudaa hanuunka iyo waalcilmi cilmiga ah ka mahalilqaysi roob buu la mid yahay ya waxa aniga ilaahay ila soo bixiyey oo hanuunka iyo cilmiga ah roob buu la mid yahay roob ka mahalilqays alkasiiri oo fara badan roob weyn asaaba asiibay oo ku dahay ardan dhul fa kaana minhaa ardadaa waxaa ka mid a naqiyatun mid oo saafi ahoo carasan ah wey dhulka roobku ku da-ayo isku mid maaha dee dhul carasan ahaa jira wey qabilat ilmaa biyihii bay aqbashay fa ambatat ilkalaa'a waalcusba alkasiir roobkii markuu da-ay biyihii baa dhulka dhag dhulka galay waa dhul carasan ahoo biyihii buu aqbalay markaa biyihii baa dhulka si fiican u galay markaasay fa ambatat ilkala daaq bay soo saartay iyo waalcusba alkasiira cuud fara badan waay aye kor iyo hoosba waxaa ka baxay wax alla wixii cunto ahey lagu noolaanayay cuud ahaa ayuu si fiican dhulka usoo saaray ya hoosna nabaadkii baa ka soo baxay geedihii o dhanna caleen bay yeesheen maxaa yeele dhulkaas waa dhul biyihii baa si fiican u galay waa dhul carasan ahoo yacni markay biyuhu galaanna wixii yacni wanaagsanaay o dhan baa ka soo baxaya wa kaanat minhaa waxaa ka mid a dhulka roobku ku daayay ajaadibu waro ayaa ka mid a waro iyo weelal waaweyn amsaka tilmaa biyihii qabtay wey dhul waxaa jira weelal le moogtahay garbo waaweyn baa ku yaallo ama wara la waaweyn baa ku yaallo ya warahaas mar alla markuu roobku ku do-o biyihii unbay qabanayaan fa nafaca allaahu biha annaas ilaahay baa dadkii ku anfacay fa sharibuu way ka cabbeen wasaqow xoolihii bay ka waraabsadeen wasaracuu beerihii bay ka beerteen marka waa lagu intifaacay dee biyihii unbay sidaa u hayaano waa weelal biyaha hayo oo markaasaa lagu intifaacaya laga cabaya xoolaha laga waraabsanaya beeraha laga waraabinaya wahaakada waa qayb labaad qayb saddexaad wa asaaba wuu asiibay minhaa ardada xaggeeda xaaluu ka mid yahay roobkii daa'ifatan buu asiibay gobol ukhraa oo kale inamaa hiya iyadu qiicaanun waa caraseel meel caraseel uu ku da-ay roobkii dhulka dhulka naftiisa isku nooc mehe waa qaybsan yahay dhul waxaa jira caraseel ahoo biyana aan qabanaynin daaqna aan ka soo baxaynin waaba caraseel meel jinoo dhiiqa un weeyo waxay tahay baan jirin wey waaye waa dhulka ilaahay bay ka mid tahay wey aka laa tumsiku maaan walaa tumbitu kala'an biyo ma qabanayso weelal ma leh oo lagu intifaaci maayo daaqna ma soo bixinayso dee waaba caraseel dee ama qiicaantu meesha iska yacni laamiga aha la yidhahdayo waa meel sibsib ahoo waayahay digaan dig ahoo waxba aan ka soo baxaynin oo waka oo iska laami ah wey waa laamigaan magaalada oo kale roobka hadduu magaalada si fiican ugu do-o magaalada gebigeeda dhan wax yarmog waa kulli waa laami ba marsan soo maha maxaa kasoo baxaya de shameytada unbuu garaacaya biyo xaggun bay qulqulaya wax kasoo dhalanaya ma jiro waay weel biyo kuu galayana ma jiro weelalba kuma yaalaan oo kale marka waa meesha digaandiga ama waa caraseel saddexdaa qaybood buu markuu roobku dhulka ku da-a noqonaya cilmiga iyo hanuunkii iyo aqoontii ilaahay ila soo bixiyey iyo diintii markaan dadka u sheegana saddexdaa qaybood unbay noqonayaan buu nabigu le waa isku tilmaamaya saddexdaasuu isku miisaalinaya fadalika mathalu man faquha fi diin illahi wanafacahu ma bacasani illahu bih fadalika ya marxaban laamu bucdi baa la geliyoo ishaarada biciid somalia fadalika kaas waa qaybka u horeeyey qismiga u horreeyey muxuu ahaa fa asaaba minha wuxuu asiibay ardadii xaggeeda naqiyatan qabilat ilmaa waaye fa ambatat ilkala'a waalcushba alkasiir waa qaybka ugu horrey sooma fadalika kaas wuxuu mithaal u yahay man faquha ninkii fahmay fii diin illahi ilahay diintiisa oo wa nafacahu ilaahay uu ku anfacay maa bacasaniya allahu bihi waxa ilahay ila soo bixiyey oo fa calima wuu bartay wa callama dadkiina wuu sii baraya wa mahalu man qaybkii labaad weeye wa mahalu man ruux sifadiisa iyo tilmaantiisa weeye lam yarfac bidalika ra'san madaxaba kor aan ugu qaadin ninka diinta ilaahay intay gashay oo diintii wuu dhegaystay wuu bartay wuu bartay laakiin madaxa kor uguma qaadin asagu kuma cibaadaysanayo kuma camalfalayo dadkina ma barayo waa qaybkii labaad kaas muxuu la mid yahay arladii weelasha ahayd oo biyaha haynaysay un bas biyihii roobkiiba dhan baa da-ay weelasha unbay biyuhu galeen dadka unbaa ku intifaacayo biyaha laga laga cabaya waa laga dhaansanaya xoolihii baa laga waraabinaya laakiin dhulkaanu dhul biyaha ku intifaacaya maaha biyihii unbay haysaa ninkana waa saasoo kaleo cilmigiibuu iskala fadhiyaa wuu bartay kuma camalfalaya asaw diinta kuma dhaqmaya halkaasuu iska aadaya masale haddii la weydiina wuu jawaabaya war sidaa haysaa weeyuu leeyahy masaladu laakiin asagu inuu ku camalfala lagama yaabo ya kaana waa qaybkii labaad fiiri oo waxaa la yidhi ninka cilmiga leh oo asagu cilmigiisa aan ku camalfalayni wuxuu la mid yahay bahashan faynuusta awood faynuusta dadkaa ku intifaacayo gurigaa lagu iftiinsanaya caawa dhan waxbaa lagu akrisanaya waxbaa lagu baninsanaya ayaduna way isgubaysaa daa'ima in la tirtiro un waa moogtahay holac bay isku wadaa somaare waa isgubaysaa ninka cilmiga leo cilmigiisa ku camalfalaynin saasuu la mid yahay baa li asaga waa isgubaya cilmiga cadaab unbuu ku koransanaya kuma camalfalayo dadkuna way ku intifaacayaan oo cilmigaa laga qaad waa la weydiinaya waa ka laga faaidaysanaya walam yaqbal hudallaahi aladii ursiltu bihi wa mahalu man baad gelin lam yaqbal aan aqbalin hudallaahi ilaahay hanuunkiisa alladii ursiltu bihi layla soo diray waa qismigii saddexaadoo waa dhulkii caraseelka ahaa biyana aan qabanaynin daaqna aan soo bixinaynin waa ninka diinta xaggeeda baan usoo leexanayninoo asaga dhanba waaba nin malaasanoo meel diintu ka gashaba ma leh muxuuba horta dad gaarsiiya ama asaga ku camalfala asagiiba ama lagu karayninba wuxuu maqlaayo iyo wax gelaya midna ma leh waa dhulkaa caraseelka oo kale caraseel adigu biyo ma gelin kartaa doog ma kasoo bixin kartaa maya loogumaba talagelinba waa dhulka caraseelka roob kastoo ku do-a jilaalka xataa dhiiqay iska tahay waa meel nooc kale ah wey wax kasoo baxayana ma jiro saasuu la mid yahay diinka haddaad si kasta ugu sheegto waa malaasan yahay bas meeluu ka gala mal diinku intii inta unbuu ka maray ay maxaa la lahaa unbuu dhihi hadhow markuu soo kaco aka wey wuxuu qabsanaya ma jiro rawaahu sheekhaad dadkuna saddexdaan wey can sahli waxaa laga wariyay binu sacdin can inabiy wuxuu ka wariyey sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu wallaahi baan ku dhaartay lan yahdiy allahu inuu kugu hanuuniyo bihudaaka lan yahdiya allahu ilaahay inuu hanuuniyo bihudaaka bisababi hudaaka adiga hanuunkaaga rajulan inuu ilaahay ku hanuuniyo waaxidan oo keliya yaa khayrun laka kaaga khayr badan min xumri nicami nicmoolayda mideeda gudgududa waa geela w xumru nicam geela la yidhaha oo carabtu u aqoon jireen sahal binu sacdi saxaabiga layaa nabigu wuxuu ku yidhi lain yahdiya allaahu wallaahi baan ku dhaartay lain yahdiya allaahu ilaahay inuu hanuuniyo bihudaaka bisababi hudaaka adiga hanuunkaaga yacni hidaayadaada iyo diinta adiga aad fa- aad fiirisay iyo waxaad faafinaysay inuu ilaahay kusoo hanuuniyo rajulan waaxidan hal qof ah yaa khayru laka kaaga khayr badan min xumri nicam nicmoolayda mideeda gudgududan oo qiimaha badan waa geela wey markii hore yani dadku reemiyi unbay ahaayeene geela unbaa qiimo laha geel waxaa kaaga khayr badan in lagu siiyo hal masalo cilmihoo lagaa faa'iidaysta ama hal qof oo sababtaada kusoo hanuunay intaad wax u sheegtay kusoo hanuunay baa kaaga khayr badan rawaahu talaatatu baa xadidkaa wariyey can ibni mascuud waxaa laga wariyey can nebiy sal lay slam qaal laa xasada wax la xasdo oo la kanta ma jiro ilaa fitnatayni laba mooyaane xasadku waa kamasho wax la kanto oo aad tidhaahdo allow arrintaasoo kale yaa ku siiyo yaa kamashada saasaa la yidhaha mogtahay qof wax yacni wax wanaagsan haystaad aragtay markaasaad kamatay oo waxaad tidhi taasoo kale yaa ku siiyo wax la kanto ma jiro laa xasada kamasho ma jirto ama majeerasho majeerashana waa la yidhaha reer koonfurku majeerasha yidhahdaane qofka yacni wax aad jeceshay haddaad ku aragtay waad majeeranaysaa waxaad leedahay waxaasoo kale yaa adigana ku siiyo darajadaasoo kale ilaa fitnatayni laba un mooyaane rajulun aataahu llahu maalan fasalladahu calaa halakatihi fi lxaq nin ilaahay maal uu siiyo hanti fasalladahu ilaahay baa wuxuu ku salladay calaa halakatihi halaagiisa maalka uu ku halaagaya fi lxaqi xaqa unbuu ku halaagaya khayrka unbuu saa ugu bixinaya un ma joojinayo maalki ninkaa nin la kanta weeye waa qani shaakira la yidhaaho nin la kanta weeye ninkaasoo kale in ilahay kaa dhigo maal wuxuu ku fiican yahay ninkaasoo kale unbuu ku fiican yahay waa ninka khayrka ku bixinaya un warajulu weeye midka labaad aataahu llahu alxikma xikma ilaahay bare iyo cilmi fa huwa asagoo yaqdii biha dadkii buu ku kala xukminayaa mas'alo kasta oo dadkii ku timaado ama arrin kasta oo timaado unbuu asagoo kala xukumi un sidaa weeye unbuu leeyay wa yucallimuhaa dadkii buu barayaa oo wuu tacliiminayaa cilmigii buu saa u faafinayaa dadkuna markay isqabsadaan ama mas'a- mas'ale mar alla markay timaadabo wuu kala xukminayaa un kaana wax la kanta weeye darajadiisoo kale inuu ilaahay ku siiyo rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey oo tirmidi wa canhu waxaa laga wariyey can ibni mascuud waxaa laga wariyay can nabiyi sal lay slam qaala wuxuu nabigu nadara allahu allaha iftiimiyo imra'an qof samica naga maqlay minaa xagga anaga shay-an qof wax naga dhegaystay oo cilmi naga maqlay oo fa ballaqahu gaarsiiyey kamaa samica siduu u maqlay siduu anaga nooga maqlayna u gudbiye oo dadka sii gaarsiiyey qofkaa allaha nuuriyo buu nabigu yidhi allaha nuuriyo fa ruba muballaqin mid la gaarsiinaya badana wax loo sheegayo kaasoo owcaa ka xifdi badan oo min saamicin kii dhegaysanay mid loo sheegay oo la yidhi anugu waxaas waxaasaan soo maqlay inuu ka xifdi badnaadaa laga yaabaad oo ka cilmi bato kii dhegaysanayaba oo goobta joogay wey rawaahu tirmidi wa abu daawuud wa fii riwaayati nadara allaahu imra'an ruux allaha ifiyo samica mina xadiidan xadiid naga maqlay oo fa xafidahu xadiidka xifdiyey xataa yuballiqahu ilaa uu ka gaarsiiyey wey ilaa uu ruux dad kale usii gudbiyey fa ruba xaamili fiqhin fiqi mid xumbaarsan badana ilaa man huwa afqahu minhu nin asaga kaga kaga fahma badan buu u gaarsiinaya nin baa masale cilmiga soo baranayo markaasuu wuxuu usii gudbinayaa oo gaarsiinayaa nin asaga kaga fahmid badan way markuu u sheegaybo inta uu ka yaqaanay mehe inka badan buu ka fahmayba asagaaba kaga aqoon badan wa ruba xaamili fiqhin nin fiqi xumbaarsan badana laysa bifaqiihin faqiihna aan ahayn ya waa hayahay xil macne cilmi buu xumbaarsan yahay oo waxbuu alfaadoodii soo bartay laysa bifaqiihin laysa bifahimin macnihiisuna ma fahamsana meesha loola jeedaba ma yaqaan alfaada unbuu iska wataa iska xumbaarsan yahay moogi maba fahamsanaba kama dhaadhacsano ya arkaysaa dad badan oo yani aqoonti le oo yani wixiina aan taswiirin karin meelay u wadan aan jirin lakin alfaadina garanay maanta o dhan wax sheegay haakada waa badan yahay nin wax fahamsan waayo wax soo xumbaaray oo aan fahamsanayn can abi mascuud waxaa laga wariyay albadriy ana rajula nin ba ata nabiya nabiga u yimi sala allahu alayhi wasalam yastaxmiluhu asagoo nabiga ka xumbaaray dalbayo gaadiid aan yani yaan doonaya rasuulka ilah buu leeyay yastaxmiluhu wuu ka xumbaari dalbaya yacni yadlubu min wuxuu ka dalbayaa minhu nabiga raaxilatan taxmiluhu gaadiid aan sii raaco oon rukuubsadaan rabaa buy fa qaala wuxuu yidhi ninkii asaga asagaa hadalkii wade e innahu qad ubdica bi gaadiidkiibaa yani qad ubdica bi ee inqadaca biya sabiilu yacni waddadii baa iga go'day oo dee raaxiladaydii baa iga dhimatay gaadiidkii baa iga dhintay ama way laciiftay oo way garbabeeshay oo waxba i qaadi weyday gaadiidku mar hadduu garbaha ka dhaco ama iba dhimato haddee waxaad ku jid maraysa male soo maa marka inahu qad ubdica bi sidaas wey qad inqadaca biyo sabiilu waddadii baa iga go'day oo gaadiid aan ku jid mara ma haysto fa qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam i'ti fulanan ninka hebel la yidhaha bal u tag ninkaas inaad gaadiid ka heshaa laga yaabaaye u tag fa ataahu ninkii buu u tegey faxamalahu ninkii baa xumbaaray oo gaadiid siiyey faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam man dalla calaa khayrin khayr ninkii tusiyo falahu mitlu ajri faacilihi ninkii sameeyey unbuu la ajri hawo adigu wixii haddaana yeelaynin inaad tusiso dadka way khayr badan tahay wanaagga aad tusiso ood u sheegta wa marka fiiri man dalla calaa khayr falahu mitlu ajri faacilihi ninkii sameeyey ajirkaa sameeyey in la eg unba adna lagu siinaya ya dadka aad wax tusay khayrka masale cilmi aad sheegtay ama shay wanaagsan baa dad u sheegtay in alla intii ku dhaqantay ama samayto samaysay oo dhan ajirkoodii in la eg baa lagu siin rawaahul arbacatu waa xadiidkaa wari farcun ay farcun haadaa farcun mufaracun mima qablahu wixii ka horreeye baa laga farcaday yuktabu alcilmu cilmiga waa la qoraa in cilmiga la qoro way fiican tahay way bannaan tahay wey lisiyaanatihi ilaalintiisa darteed inuuna cilmigu dhumin darteed baa loo qoraawo ya waa la qoraya cilmiga can abi juxayfata waxaa laga wariyey qaala wuxuu ihi qultu waxaanu idhi licaliyin caliy bna abi daalib baa waxaanu idhi hal cindakum agtiina ma yahay kitaabun kitaab haddaad ehlu beytka nabiga tihiin wax cilmi ahoo khaasa oo nabigu idinku khasisay ma jira xoogaa yacni qoladan shiicada iyo waxbaa waxay carada soo geliya aalu beytku wax gaar uhu nabigu ku khasisay oo dadka kale uusan u sheegin wax jirana maaha wax gaaroo nabigu ku khasisay aalu beytka ma jiro marka siid cali ayaan weydiiye oo iri bu yidhi cilmi gaar aho adinka aad haystaan ma jira kitaab gaar ahoo nabigu idiin qoray oo wax gaara idinkugu yaalaan waaye ma jira oo agtiina aw ay hal cindakum agtiina ma ahaaday yaa ahlalbeyt ahlubeytkii baan yani khasisayaaye kitaabun kitaab agtiina ma yahay khasakum bihi nebiyu idinku khasisay oo min asraari waxyi waxyiga asraartiisa aye kamaa yazcumu shiicatu shiicadu siday sheegayaan qaala wuxuu yidhi sayd cali laa ilaa kitaabullahi ilahay kitaabkiisa ma ogi wax annagana lagu khasisay ma ogi kitaabka ilaahay oo ummadda o dhan islamka o dhan ka dhexeeyey unba anaga unbaan islaamka unbaan ka mid ahaye kaa unbaa noo dhexeeyo na la wada siiyey o amase fahmun fahmi ma ogiye ucdiyahu la siiyey rajulun muslimun fahmi oo nin muslima la siiyey ya dee fahmigaas waa wax khaas ahoo ninkuu ilaahay doonuu ku khasisaya oo macnuhu waxa weeye markii cilmiga la sheego la faafiyo nin walba fahmi baa ilaahay ka siinaya qadar buu ka fahmaya kaas marka waa takhsiis gaar ahoo ninkuu ilaahay doonay uu ku khasisay ow fahmun ucdiyahu rajulun muslim ow maa fiiha hadii saxiifati warqadaan wixii ku yaalla ma ogi warqadaan wixii ku yaalla warqadda la sheegayna ana waxaan waa warqad axkaam gaaray ka hadlaysay oo uu markaas yidhi cali buu nabigu u dhiibay wax ahlabeytka gaar loogu khasisay ma aha laakiin waa axkaam gaarahoo diyada iyo yacni qofka yacni lasoo la qafaashay iyo waxyaalahaasoo yacni ka hadlaysay marka yuu markaa nebigu yidhi cali buu u dhiibay markaa oo warqadaas ayadaa hayay wey ow maa fii hadihi saxiifati qultu waxaan idhi buui wamaa fii hadihi saxiifati warqadda maxaa ku yaallo qaala wuxuu yidhi alcaqlu diyada yacni xukmu diya diyadaa ku taalay buuhi yacni geela diyada loo bixinayo da'diisu intay tahay iyo geela yani qadarkiisu intuu yahay iyo kaasaa yani ku yaalla kitaabulxuduud buu noogu imaan doonaa diyada wa fakaakul asiiri qofka muslimka oo yani lasoo qafaashay in la fakiyo w qofka asiirkaa ee lasoo qafaashay fakintiisaa ku yaallo walaa yuqtalu muslimun qof muslima inaan loo dilayn bikaafirin gaal w muslim inaan gaal loo dilayn oo qofkii muslimka hadduu nin gaal la dilo waayahay looma dilayo looma qisaasayo ma sine muslimkaiyo gaalku ma sine laysuma qisaasayo can abi hurayrata waxaa laga wariyay can nabi sal lay waslam qaala wuxuu nabigu caama fatxi maka sanadii maka la furtay waa sanadii sideedaadee hijrada wuxuu nabigu ku yidhi fi lxadiisi dawiil xadiis dheer buu nabigu halkaa ku sheegay uktubuu liabi shaahin ninka abi shaah la yidhaha u qora xadiis dheer buu nabigu maalinkaas ayuu khudbo uhu akhriyey ina allaha xabasa can makata alfiil ilaahay maka wuxuu ka xabaasay maroodigii yaa ninkii abraha ciidankii uu watay kacbada inuu dumiyo doonaya ilaahay baa ka xabaasay wa sallada calayhaa maka ilaahay wuxuu ku salladay rasuulahu iyo walmu'miniin waayahay rasuulka iyo mu'miniintaa loo fasaxay maka inay galaan oy markaa qabsadaan wey xoog ku qabsadaan marka khudbo dheer oo sidaa ahayd buu nabigu ka hadlay anigana ilaahay saacad buu ii xallilay hadda waxay ku soo noqotay xurmadeedii siday shalay xaaraam u ahayd in dhexdeeda dhiig lagu daadiyo hadda xurmadeedii bay kusoo laabatay qofna uma banaano maka dhexdeeda inuu wax ku hadlaya xaramka uu wax ku yani dhiig ku daadiyo khudbadaa dheer buu markuu nabigu akriyey yaa nin saxaabi ah wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ha la ii qoro aniga khudbadana dheer oo aad akrisay ma qaban kara korka kama qaban kara in la ii qoraan doonaya markaasuu nabigu wuxuu yidhi uktubuu liabishaah ninka abishaah la yidhaahdo uktubuu liabishaahin u qora ha loo qora buu nebigu maxaa laga qaadanaya xadiidkan iyo xadiis lamida ninkaa nin ehlu yaman uu ka mid ahaae wuxuu manaa waxaa laga qaadanaya in la qori karo cilmiga la guurin karo oo maanaa aad qoranayso kaasaa laga qaadanaya rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey watirmidi ay rawahu masheekhaan muslim bukhaari baa wariyey watirmidi wa canhu waxaa laga wariyey an abi hurayrata waxaa laga wariyey yaqul wuxuu leeya ma min asxaabi nabiyi ka mid maha sal lay slam axadun axad axadkoo agsara iga badan xadiidan xadiis canhu xaggiisa nin aniga iga xadiis badan ma jira buuhi abu hurayra waa ninka asxaabta ragga ugu xadiis badan buu ka mid lahaa ay mini aniga xaggayga ilaa ma kaana min cabdillahi bni camar cabdillahi bni camar bni caas ninkaa unbaa iga xadiis badnaa buli abu hurayra nin saxaabi ah oo asxaabta nabiga ka mid oo aniga iga xadiis badan ma jiro ilaa ma kaana min cabdillahi bni camar cabdullahi bni camar bni caas ninkaa mooyaane fa inahu kaana wuxuu ahaa yaktubu asagoo xadiidka wuu qori jiray walaa aktubu lakin aniguma qori jirin hadde haddaad yani wax xifdiso oo nin fahmo badan aad tahay wixii aad xifdisay ee korka ka qabatay qaar un baa kaa dhumi laakiin ninka wax qorayo waxba kama dhumayaan isago wixii uu ilmaamana gadaalba ugu noqonaya qoraalkiisi unbu haddana dib ugu laabanaya marka waxaa la yidhahdaa maa xufida farra wama kutiba qarra maa xufida wixii la xifdiyo korka laga qabto farra wuu cararaya yani wuu kaa dhumayaa we wamaa kutiba qarra laakin wixii la qoro waa sugnaanaya hadhow markaad hilmaanto gadaal unbaad ugu laabani bas isha un baad marinaysaa dee waa xifdigaaga aad horay u haysatee haakada marka waxba kaama fakanayaan haddaa wax qorato marka qoraalka diintu aad bay u fiican tahay wey waa shay marjicu kuu noqonaya rawahu bukhaari watirmidi can cabdillaahi bni camar waxaa laga wariyey cabdullahi bni camar qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aktubu mid qoro kula shayin shay la arko asmacu aan ka maqlay min anabiyi sala allahu alayhi wasalam wax la arko oo nabiga aan ka maqlay waan qori jiray buuri uriidu xifdahu inaan xifdiyaan doonaya fa nahadnii qurayshun quraysh baa iga reebtay arrintaa iga nahiyisay wa qaaluu waxay yidhaahdeen taktubu ma qoraysaa kula shayin shay kulligii oo tasmacu aad ka maqashay aa yahay nabiga aad ka maqashay wa rasuulullahi walxaal rasulullahi sal alay waslam basharun bini aadan uu yahay yatakalamu wuu hadlayaa fil qalabi markuu cadhaysan yahay wa rida marka wax la arkaba seed u qoraysaa marmar buu xataa nabigu waa qof bini aadan eh marmar buu iska xanaaqsan yahay asagoo xanaaqsan baa laya inuu wax ku hadle wax la arkaba ha qorin saasay yidhahdeen buuri shakigaasay igeliyeen buuri fa amsaktu waan ka joogsaday buuri can ilkitaabati qoraalkii baan daayey buuri fadakartu dalika lirasuulillahi baan u sheegay sala allahu alayhi wasalam fa owma wuu ishaaray biisbicihi fartiisa ayuu igu ishaaray ilaa fiihi afkiis afkuu sidaa fartiisa ugu ishaaray fa qaala wuxuu yidhi uktub qor fawaladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi biqudratii ay ku sugan tahay maa yakruju minhu kan ka soo bixi maayo ilaa xaqun xaq mooyaane waxaan xaq ahayn kama soo baxaye haddaan cadhaysnay xataa xaqun baa ka soo baxaya qor buu yidhi qor saasuu nabigu ku yidhi alayhi salaatu wasala dee nabiga ma ma wax kalaa ka soo baxay aba kama soo baxayaanu aka marka axaadiista in la qorayo in cilmiga la qorayo ayay axaadiistaan oo dhan daliil u noqonaysa ee daliil u tahay rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyay aadaabtaas ka tajanubil kadibi been inuu ka fogaado weeye cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga uu ku been sheego fii qowlin aw ficlin wa cadamu liftaa'i ifta waa inuu iska ilaaliyo bikayri cilmin masale uuna garanaynin waa inuuna jawaabin fa ina haadaa dalaalun waa baadinimo wa idlaalun kabiir dadkana wuu ku baadiyanaya marka aadaabtaa iyo kuwa la midka ah ayaa laga doonaya ninka caalimkaa inuu ku dhaqmo wey can anas waxaa laga waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalam annahu kaana annahu nabigu kaana wuxuu ahaa idaa takallama bikelimatin kelimo markuu nabigu ku hadlayo acaadahaa wuu ku celin jiray halaatan saddex goor buu ku celin jiray xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo wey nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu wax sheegayo xugun sheegayo kelimada markuu ku hadlo saddex goor buu nabigu ku celin jiray tartiib buu markaa ugu hadli jiray si dadkao dhan bay u wada fahmaan wa idaa ataa calaa qowmin qowm markuu u yimaado oo fa sallama calayhim uu salaamayana sallama calayhim halaatan saddex goor buu yacnii majlis weyn markaad timaado saddex goor buu markaa dadka salaamayaa waxaa weeyaa la leeyahy marka salaamtaa saddexda ah salaamta u horraysa waa salaamulisti'daan oo markaa gurigii lagu jiro ama meel la joogo markaad imaanayso bannaankaad marka ka salaamaysaa markaasaad istiidaan qaadanaysaa assalaamu calaykum adkhulu baad leeda salaamta labaadna marka waxa weeye markaad soo gasho lagu soo idmo ee gurigii aad soo gasho ayaad haddana salaamaysaa oo assalaamu calaykum baad dadkii leeda tan saddexaadna waa salaamulmutaaraka oo markaad baxayso oo dee muraadkaaga intaad meesha ka dhammaysato inaad tagto aad doonaysana assalaamu calaykum baad leeda sidaa weeyay leeyihiin macnahaasaa raajixa saddexda salaam oo sidaa weeye qolina waxay leeyihiin haddii uu dadku badan yahay oo majlisku majlis weyn uu yahay waxaa laga yaabaa dadkan hore inaad mar salaamto qaybta adama markaad u gudubtana aad salaamto wahaakada saddexdii salaam sidaa wey rawaahu lbukhaari baa wariyey wa abu daawuud wa canhu waxaa laga wariyey can anas ibni maalik can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu yasiruu walaa tucasiruu yasiruu dadka u fududeeya walaa tucasiruu ha ku adkaynina waay amrun bilyusri weeye wa cadamu lcusri yacni waxaa la doonayaa marka dadka wax loo sheegayo ama markii arrin la qabanayo wax la arkaba waxaa la doonayaa fudayd in laga dhiga waay culaysku ma fiicno ya culayska lama doonayo diinteennu waa diin yusri ah waay ina addiina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa qalaba diinkeennu asagaaba yusri ah marka waxaa la doonayaa si fudud oo sahlan inaad yacni haddaad diintii fidinaysana aad ku fidiso dadka markaad wax u sheegaysa si fudud baa la doonayaa culayska lama rabo wa bashiruu bishaaraysta walaa tunafiruu ha kala eryina bashiruu dadka u bishaareeya oo camalka yaroy samaynayaan iyo waxa khayrkooy gudanayaan sawaab weyn inuu ilaahay ka siinayo ugu bishaareeya walaa tunafiruu ha kala eryina dadkaal ha kala eryina rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey muslim iyo bukhaari can abi waa'il waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana cabdullaahi wuxuu ahaa waa cabdullaahi ibnu mascuude yudakiru nnaasa dadka mid waaniye ayuuha oo wacdiyo fii kulli khamiis maalin la arko khamiisa ayuu dadka la hadli jiray cabdullahi bn cumar ee cabdullaahi bnu mascuud khamiista besa unbuu dadka wacdin jiray maalinkaas unbuu wacdi baliiqa iyo yacni wax wanaagsan buu dadka u sheegi jiray fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi lahu licabdillaahi bni mascuud baa wuxuu u yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow lawaditu waxaan jeclaan lahaa annaka adigu dakartanaa inaadna wacdiisa kulla yowmin maalin la arkaba maalin la arkaba inaad yacni cashirna siiso oodna wacdiso saasaan jeclaan lahaa saasuu leeyahy maalin khamiista keliya ha nooga dhigine wacdiga noo badi buu leeyahy qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud amaa hoy innahu yamnacunii innahu shaaniya yamnacunii waxaa iga mancinayo min dalik maalin la arkay inaan idin wacdiyo waxaa iga mancinayo annii anigu akrahu waxaa nacayaa an umilakum inaan idin noojiyo inaad noogtaan oo daashaan oo aad ka cajistaan yacni cashirkaas ama wacdigaa aad ka cajistaan saasaan ka yaabayaabu aadaabta cilmiga ayay ka ka mid tahay wey in mar la arkaba daa'im qofka looga dhiga ma aha wixii dadku ruuxu hadduu wuxuu ku bata wuu ka cajisayaa oo wuu daalayaa laakiin wakti wakti baa looga dhigaya si markaa qofku uu u jeclaado ama ugu nashaadoodo wey wa innii anugu atakhawalkum waan idiin waktiyeynayaa bilmawcidati mawcidada waan idiin waktiyeynayaayoo wakti wakti baan inkaga dhigayaa kamaa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu siduu ahaa yatakhawalunaa mid noo waktiyeeyo bihaa mawcidada wakti wakti buu nooga dhigi jiray saacad kasta nebigu nama waanin jirin saacad kasta waxna yani nama wafadi jirin marmar yani naftu markay nashaadaysan tahay wakti wakti buu nabiguna wacdin jiray makaa makhaafata saamati calayna inaanu daalno ama aanu noogno oo markaa cilmigii iyo wixii khayrka ay la sheegaya aan ka dharsno oo nafta annadu ay ka daasho cabsi uu nooga cabsanayo darteed buu noogu waktiyeyn jiray nabigu wakti wakti buuna wacdin jiray marka sidaa wey aadaabta cilmiga sidaa weeye in macni dadka aada ku noojinin oo wixii aada ku daalinin wey rawaahu sheekhaan baa wariyey tirmidi qaala anas wuxuu yidhi anas ibnu maalik innahu shaaniya layamnacunii waxaa iga mancinayo an uxadiakum inaan idiin sheekeeyo xadiisan kasiiran xadiid fara badan inaan idiin sheego mar la arko inaan axaadiisii nabiga aan ka maqlay iyo warkaa inaan idiin sheego waxaa ii diidayo anna nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man tacamada calaya man tacamada ninkii u qasda calaya dushayda kadiban been falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu min annaar naarta meeshuu ka fadhiisan laha marka waa cabsi weeye inaan mar la arkaba wax sheego waxaan ka yaabayaa inaan dembi ku dhaco oo wuxuuna nabigu dhihin aan idhaahdo wa yani wuu yidhi aan idhaahdo taasaan ka baqayaa markaasu wuxuu leeyahay mar la arka inaan idiin sheekeeya saasaan uga baqayaayo mar mar un baan idiin sheegaya wax wixii aan hubsado marka oo aan hubo wey inuu nabigu yidhi wey rawaahu larbaca walimuslim imaamu muslim wuxuu wariyey ina kadiban calaya buu nabigu ina kadiban been calaya dushayda lagu been abuurtay laysa ka kadibin been oo kale ma aha calaa axadin ruux kale lagu been abuurtay wey beenta aniga laygu been abuuranaye ruux kaleo lagu been abuurtay isku mid maaha faman kadaba calaya aniga dushayda ninkuu ku been abuurtay mutacamidan asagoo kas u yeelayo falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu min annaar naarta meeshuu ka fariisan lahaa diyaarsada hele waa khatar nabiga wuxuuna dhihin haddaad tidhaahdo wuu yidhi ood kasna u tidhaahdo been aad u qasaday weeye taas waaba khatar weeye diinta inaad oga baxda ayaa halisa wey can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu ina allaha ilaahay laa yaqbidu alcilma cilmiga ilaahay ma qibloonayo intizaacan siibid yantazichu min alcibaadi addoommaha uu ka siibayo aakhiru zamanku inuu cilmigu yaraanayo oo cilmiga la qaadayo uu dhammaanayo ayuu nabigu axaadiis fara badan kaga warramay laakiin cilmiga markuu dhammaanayo in ma aha culummadii taqaanay laga siibayo oo ninkii sheekhaayon waxba aqoonin meesha uu ku soo haray sidaa ma aha ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alcibaad cilmiga ilaahay markuu qibloonayo siibid uu siibayo addoommaha yaqaana uu ka siibayo ilaahay cilmiga kuma qibloodo walaakin yaqbidu alcilma cilmiga ilaahay wuu qibloodaa biqabdi alculamaa culummadaa la qibloonaya ninkii caalimkaabaa dhimanayo caalimkii kalaa dhimanayo marka wax soo bedelaayana ma jiro markaa cilmigii waa dhammaanaya dadkii unbaa yani juhalaa isku soo haray xataa idaa lam yabqa caalimun nin caalim a markuusan baaqi ahaanin itakhada annaasu dadkii waxay samaysanayaan ru'uusan kuwa madax ay samaysanayaan odayaal madaxa ayay dadku samaysanayaan juhaalan oo waxba aan garanayn fa su'iluu markaasaa la weydiinayaa mas'alo kastoo timaado ayadii baa ayagii baa la warsanayaa fa aftow markaasay madaxnimo sanayee dadkii baa madax ka dhigtay oo doortay wax alla wixii dadku u baahan yihiin oo dhanba waa inay ka jawaabaan soo maha cilmina male oo aqoon male fa aftow bikayri cilmi cilmi la'aan bay markaa fidyoonayaan waxay leeyahayn arrintu sidaa iyo saawo fa dalluu ayagii way dhumeen wa adalluu dadkiina waa dhumiyeen rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey watirmidi can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal man uftiya ninkii noo loo fidyoodo bikayri cilmin cilmi la'aan ninkii loo fidyoodo ya mas'aluu weydiiyey markaasaa si aan yacni mid aan aqoonin baa u jawaabayoo bilaa cilmi buu u jawaabay bikayri cilmin baa loo fidyoodayoo mas'aladii asagoonba aqoonin buu ka jawaabayoo markaasuu yidhi sidaa iyo sidaa kaana ismuhu dembigiisu wuxuu noqonayaa calaa man aftaa ninkii u jawaabay unbaa dembiga iska leh kan asagu jaahilka ahee masalada dalbayo oo aqoonta aan lahayn ee cilmi raadiska ah asagu waxba dembi ah korkiisa ma aha kii jawaabay bikayri cilmi fidyooday kaa unbaa dembiga iskale wey waman ashaara ninkii ishaaro calaa akhiihi walaalkiisa muslimkaa biamrin amar ninkii u ishaaro amarkoo yaclamu uu og yahay anna rushda hanuunku fii kayrihi inuu yahay faqad khaanahu u khayaaray nin muslim oo walaalka ahaa kuu yimid oo arrin buu kaala shawray maxa arrintaasaan doonayaa ma sidaasaa wanaagsan mise sidaas sidii wanaagga uu arkayay mehe si kale u ishaaray wuxuu yidhi sidaas yeel hadda wuu khayaanay dee walaalkiisa muslimkaa wuu khayaanay waxaa la doonayay wixii hanuunka uu umalaynayay khayrka ahaa meeshii wanaagsana inuu u tilmaamaa la doonayay ya waman ashaara ninkii ishaara calaa akhiihi walaalkiisa muslimkaa biamrin amarkoo yaclamu uu og yahay anna rushda sawaabka iyo xaqu fii kayrihi arrintaa uu ishaaray kayrkeed inuu yahay faqad khaanahu uu khayaanay rawaahu abu daawuud baa wariyey wabnu maaja can cawf binu maalik waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal laa yaqusu cala annaas dadka uma qisoodo oma jawaabo weeye qisadana waxaa looga jeeda laa yatakalamu bilqisasi waalmawaaciidi waalcilmi bayna annaas dadka dhexdooda inuu ka hadlayo ka hadlo lama ogolo oo uu yacni u jawaabo masale cilmi ah uu jawaabo ama mawcido uu bixiyo ilaa amiirun nin amiiraho madaxa mooyaane amiirka xaakimkii baa looga jeedaa waa ninkii aqoonta lahaa ee xaakimka ahaa ee maxkamadaba fadhiyey ow amase ma'muurun mid la amray ee idan qabo aqoon buu leeyahay ninkaanu oo cilmiga wuu yaqaanaayo inuu wax jawaabo ehel buu u yahay xagga culummadii waaweyneyd ayuu idan ka haystaayo waa nin idan qabo ama xaakimkaaba soo idmay inuu wax u akriyo dadka wax u akriyo ow amase mukhtaalun mid mid istutusaayo muraa'i ah saddexdaa unbaa hadlayo ninku inuu xaakim yahay oo asagu mas-uul inuu hadlaba uu mas-uuliyaddeeda uu leeyahay iyo in loo idmo oo ma'duun uu yahayoo culummadii waaweyneeda aqoonta ee xaggeedu ijaaso ka haystaayo ehel baad u tahay inaad dadka wax u sheegtay wax u sheeg baa leed labadaas wixii aan ahayn hadduu mar kasta inuu hadlo uu doonayo waa muraa'i istutusaya dadku istusayaa wuxuu haya ma jiro laa yaqusu cala annaasi ilaa amiirun nin amiir ahoo madaxa xaakimki weeye ow ma'muurun mid la amray weeye min qibali alxaakimi biqiraa'ati alcilmi inuu akriyo cala annaas fa inahumaa fi lqaalibi aslun lilirshaadi waalwacd midka xaakimka ahee wax yaqaano iyo midka ma'duunka ahee idanka haysto laba yaa ayagaa inay dadka hanuuniyaan oy wacdiyaan ehel bay u yihiin waannufuusu ilayhimaa amyalu naftuna way u iilanaysaa fa yakmulu nafcu nafcigii baa kaamil noqonaya dadku way ku intifaacayaan kan saddexaad waa mukhtaalka weeye kan istutusaayo wey muraa'igaa wa huwa man laysa waaliyan ninkii aan boqor ahayn weeye walaa ma'duunan lahu lamana idmin minhu fi lwacdi wacdiga looma idmin wa sumiya mukhtaalan baa lagu magacaabay liannahu lamaa lam yakun kadalika kaana daaliman liriyaasa waa nin madaxnimo doonaya oo mar hadduu wacdi meeshaan ka bixinayo uu dadku leeyahay ha lagu aqoonsado wey falam yakun cilmuhu lilaahi ilaahay dartii maaha marka cilmigiisu falaa yuntafacu bihi cilmigiisa lagu intifaaci maayo wa min qismi lma'duuni ma'duunka qismigiisa waxaa ka mid a ay lahu wacdiga loo idmay man kaana cindahu ijaaza ninkii ijaaza haysto ay culimmada waaweyn idmeen oo ehel baad u tahay ay yidhaahdeen ya imaamu maalik baa waxaa laga wariyey anigu ma aana fadhiisteen waxna ma aana sheegeen buu yidhi haddayna ii dhihin buu yidhi siddeetan wax ka badan oo culimmadaydii waa raggii waaweynaha ehelka u ahaa yaa waxay igu amreen buu yidhi ehel baad u tahay inaad wax sheegtay dadka xosheg ay yidhahdeen buu siddeetan wax ka badan haddayna ayagu idmin ma aana fariisteen buu waxna ma aana sheegin wahaakada ow shahaadatun cilmiya shahaado cilmiyuu haystaa bilwacdi walirshaadi wa tadriisi alcilmi cilmiga inuu akriyo inuu dadka hanuuniyo inuu wacdiyuu shahaado u haystaa shahaada cilmiya wey shahaadadu ma aha mid aad kasoo samaysatay waa shahaada cilmiya inaad haysato yacni ehel baad u tahay shahaadada aad wadato munaasab baad u tahay aqoonteedii baad leedahay ow lam yakun cindahu agtiisa shahaado ma ahaanin walaakinahu aqarahu alculamaa culammadii baa sugtay weeye alcaarifuuna wax yaqaanay wakayru haaulaai laa yajuuzu lahum tasadii lahum tasadi lilcilmi intaas wixii aan ahayn inay cilmiga u bannaan baxaan ma bannaano iyo wal iftaa'u bihi masalada inay ka jawaabaan wailaa kaanuu min alqismi haalisi qeybka saddexaad bay noqonayaan almadmuumi fi lxadiidi xadiidka lagu caaye ayahay oo mukhtaalki kii dadka istutusaayey rawahu abu daawuud axmed can abi haaruun waxaa laga wariyey alcabdiyi qaala wuxuu yihi kunaa waxaan ahayn naatiya abaa saciid abaa saciid baanu u tegi jirnay buuri fa yaquulu markaasu wuxuu leeyahay marxaban ay marxaban buu leeyahay soo dhoweyn baa idiin sugnaatay ataytu makaanan ruxban makaan waasac ahaad imaateen soo dhowaada buu leeyahy markaan anagoo daalibiino oo cilmi u doonanayna markaan u tagno biwasiyati rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam wasiyadii iyo dardaarankii nabiga kusoo dhowaada ya ey biman wasaa calayhim nnabiy marxaban biwasiyati rasuuliillah soo dhowaada dardaarankii nabiga ayaa tihiin weye nabigaa kala dardaarmay calayhi salaatu wasalaam dardaarankii nabiga xaal aa tihiin soo dhowaada buu leeyahy ina rasuula llahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina annaasa dadkii lakum tabacun dadku adinkay taabic idin yihiin yaa ahla almadiinati waay ahlumadiinu markaa nabigu la hadlayaa fi lcilmi iyo wadiini yacni cilmiga barashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo dadku adinkay taabic idiin noqonayaan wa ina rijaalan rag baa ya'tuunakum idiin imaanaya min aqdaari alardiina ardada jihooyinkeedoo dhan bay idinkaga imaanayaan raggaasoo yatafaqahuuna fi diini diinta inay fahmaan doonayo oo baranayo fa idaa atowkum markay idiin yimaadaan fastawsuu bihim u dardaarma khayran khayr u dardaarma wanaagga u sheega oo soo dhoweeya dadka cilmiga raadinayo waa dad wanaagsan wey eecaalimu caamiluuhum bilxusnaa wanaag kula camalfala wa akrimuuhum karaameeya fa innahum muhaajiruunaku waxay usoo haajireen fii dalabi alcilmi lilaahi ilaahay dartii inay cilmiga u bartaan walirasuulihi fahum ayagu wafdullaahi waa wafdigi ilaahi waa daalibucilmi soo dhoweeyu nabigu nagula ballamiy buuri sala allahu alayhi wasalam rawahu tirmidi wabnu maaja farcun yalzimu an yakuuna alcilmu lilahi tacaala farcun hada farcun mufaracun mima qablah yalzamu waxaa waajiba an yakuuna alcilmu cilmigu inuu ahaado lilahi tacaala ilaahay dartii in cilmiga loo barto taasaa waajiba haddaadan cilmiga ilaahay dartii u baranin wuu kaa halaabaya wax ajrigood ka helaysa male ciqaabun buu noqonaya marka inaad ilaahay dartii u barato markaad sheegaysa ilaahay dartii waa inaad u sheegto taasaa la doonaya can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal man tacallama cilman cilmi ninkii barto oo mimaa kii ka mida yubtaqaa lagu dalbayo bihi asaga wajhullahi ilaahay ridihiisa lagu raadinay cilmiga ilaahay dartii loo baranayo ninkii barto waa qur'aanka iyo xadiiskaaba ka mid eh laa yatacalamu waxaanu la baranaynin ilaa liyusiiba inuu helo bihi cilmiga caradan maal inuu ku helo doonaya min adunyaa addunya xoogaa addunya aad ku heshid buu leeyahay haddaad xoogaa cilmi barato ama aad qur-aanka barato ama aad cilmi yeelato ogo xoolaad heli lahayd wey saasuu leeyahay markaasuu cilmiga wuxuu u baranayaa inuu adduunye ku helo lam yejid ma helayo carfaljannati jannada udugeeda yowma alqiyaamati jannada inuu galo iskaba dhaafe udugeeda xataa oo intaasoo sano meel loo socdo laga helo ma helayo asagu aa waciid daran ee cilmigu munaasab oo ma aha ilaahay dartii basa in loo bartaa wanaagsan meel kale in loo leexiyo munaasab oo ma aha rawaahu abu daawuud baa wariye ibnu maaja can ibni cumara can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal man tacallama cilman cilmi ninkii barto ligayr illaahi ilaahay kayrkiibuu u bartay wax kaluu u baranaya ow araada bihi hayr allahi ilaahay kayrkiibu oo la jeedaabo falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu min annaar naarta meeshuu ka fadhiisan laha diyaarsada can kacab bni maalik can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal man dalaba alcilma cilmiga ninkii barto liyujaariya bihi lculamaa liyujaariya bihi alculamaa ya culummada inuu ku dheeho wey culummada inuu dheeho u baranaya yani wuxuu noqonaya inuu culummada ka mid noqdo wey liyujaariya bihi lculamaaa culummada inuu ka mid noqdo oo mas'alada markii la fidyoonayo iyo markii yani cilmi laga hadlaayo iyo inuu culummada ka mid noqdou rabaa culummada ha lagugu tiriyo u baranaya cilmi ow liyumaariya bihi sufahaa kuwa sufahada ahe waxba aan garanayn inuu kula doodo unbuu rabaa ow yasrifa bihi inuu kusoo iiluu rabaa wujuuhannaasi dadka wejigooda qalbigooda ilaahi xaggiisa usoo leexiyo hadduu nin aqoon le noqdo ama nin fasaaxale u noqdo inuu dadka soo leexsado oo yacni la ictiraafo oo la aqoonsado unbuu cilmiga u baranaya adkhalahu allahu ilaahay baa gelinaya annaara naarta ilahay gelinaya kaas maxaa yile niyadiisaa xun wey marka ilaahay cadaabkuu gelinaya midkaas mid fiican maha marka waa wacii daran cilmiga ilaahay dartii in loo barto unbuu nafci ku yeelanaya haddaadan ilaahay dartii u baranin xujo unbuu kugu noqonaya rawaahuma tirmidi wibnu maajah khaatimatun yabqa aharu lcilmi khaalidan xaalu yahay cilmiga nafcigiisu wuu baaqi noqonayaa khaalidan weligiiba hadduu qofku cilmi ka dhinto oo uu ka tago oo uu reebo weligiis cilmigaas wuu baaqaya ajirkiisuna waa u soconaya wuu baaqi ahaanaya ilaa adduunyadu intay dhisan tahay can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal man dacaa ilaa hudan hanuun ninkii dadka ugu yeedho wanaag kaana lahu waxaa u sugnaanaya min alajri ajirka xaggiisa midlu ujuuri man tabicahu in alla intii raacday ajirkeeda in la eg baa la siinaya laa yanqusu daalika kaasna ka nusqaamin maayo min ujuurihim shay-an dadkaa badan dadkii farada badnaa ee soo raacay ee khayrka uu ugu yeedhay camalkoodii intii ayaga ay sameeyeen ajirkoodii la siiyey in la eg baa asagana la siinaya ayagana waxba laga nusqaamin maayo ilaahay fadligiisu waasac weeye ayaga ajirkoodii oo kaamil ahana siinaya asaguna maadaama khayrkan uu sabab u ahaayo asaga uu jideeyey in alla intii khayrkaa samaysay ajirkoodii in la eg baa la siinaya asagan waman dacaa ilaa dalaalatin baadi ninkii dadka ugu yeero baadi kaana calayhi waxaa ahaanaya dushiisa min alismi dembiga xaggiisa mislu aahaami man tabicahu in alla intii raacday dembigeedii in la eg baa la siinaya waddo xun oo dembi ah ayuu jideeyey oo bilaabay in alla intii ku dayatay ee dembigaa samaysay dembigoodii in la eg baa la siinaya asaga loo qoray ayagana dembigooda waxba laga nusqaamin maayo laa yanqusu dalika min aahaamihim shay-an ayaguna dembigoodii waxba ka nusqaami maayo rawaahu muslim wa abu daawuud iyo wa tirmidi wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata can nabi sal lay slam qaal idaa maata ibni aadam ibni aadamka hadduu dhinto inqadaa camalu camalkiisu waa go-ay ibni aadamku hadduu dhinto camalkiisu waa go-ay wax camaloo dambe uu samaynaya ma jiro ilaa min halaatin saddex qof mooyaane sadaqatin jaariya sadaqa jaariya ninkii ka tago camalkiisu weligii ma go-ayo waa soconaya maxaa wax baaqi uu adduunyada kaga tegayey sadaqa jaariya ceel buu muslimiinta u qodo uu waqfay masaajid buu dhisay guri buu dhisay oo uu waqfay masaakiinta ku waqfay wax yani kitaab qur-aan uu masaajidka dhigay ama kitaab cilmiya cayn oo baaqi noqonaysa oo joogaysa ayuu ka tegay adduunyada kaga tegey inta ay baaqi tahay oo la intifaacsanayo ajirkiisa waa u soconaya ma go-ay ow cilmin yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacayo ayuu ka tegey cilmigiibuu dadka baray qur-aankiibuu dadka baray in alla cilmigaas asaga uu dadka baray ama qur-aanka uu dadka baray intay adduunyada baaqi ku tahay ajirkiisu ma go-ayo asaga qofba qof intuu sii barayo waa ajirkiisi baa soconay oo waladin saalixin yadcuu lah walad saalix oho baari oho usoo ducaynayuu ka tegey mar la arkaba usoo ducaynay kaasuna ajirkiisu ma go-ayo hadduu mar qofku walad saalixa ka tago mar la arkana uu usoo ducaynayo ajirkiisu ma go-ayo ay rawaahu lhamsatu waa xadiidka wariyay lilbukhaariya wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata can nabiy sal alay waslam qaal ina mima yalxaqu lmu'mina qofka mu'minka waxaa haleelaya waxaa ka mida min camalihi xaal uu ka mid yahay wa xasanaatihi bacda mowtihi markuu dhinta bacdigeed markuu dhintay bacdigeed waxaa soo haleelaya waxaa ka mida cilman callamahu cilmi uu dadka baray oo wanasharahu uu fidiyey wa waladan saalixan tarakahu walad saalixo uu ka tegey ow musxafan warasahu kitaab qur-aan ahoo uu dadka yani warasahu uu dhaxashiye kitaab qur-aan uu ka tegey waayah ama wuu waqfay waayah ama masaajidkiibuu geeyey waayah warasahu wey ay tarakahu liwarasati warasadiisiibuu uga tegey wey warasadiisiibu uga tagay kitaabka qur-aankii aad ka tagtay ee aad ka dhimatay cilmiga aad ka tagtay buu soo gelaya ow masjidan banaahu masaajid buu dhisay ow beytan guri buu liibni sabiili musaafirka u dhisay guri buu intuu dhisay buu waqfay oo musaafirkan ku waqfay buu ibni sabiilka yaa degay liibni sabiili banaahu ow nahran ajraahu ama webi ceel buu qoday ama kanaal webi